asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal taarikhda waxay ku asteesan tahay ama ay tahay saddexda bisha labiyo tobnaad ee disembar sanada labada kun iyo koob iyo labaatanka kusoo dhawaada maalin jimco ah xaaladda dalka dhegeystayaal oo barnaamijkan ku gorfayn doono kaga hadli doono arrimo dhowr ah oo markaasi xaaladaha wadanka ka taagan dhegeystayaal iyadoo markaasi aan soo qaadan doono dhegeystayaal arrinta markaasi iminkan haddana soo shaabaxayso oo mar kale hadal kale haddana dhalinayso ku saabsan madaxweynaha ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta kadib markii uu kaga hadlay in uu markaasi khilaafka u dhexeeyo asaga iyo ku-xigeenkiisa waxaana uu sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa william ruto uu khilaaf soo kala dhexgalay kadib markii bishii saddexaad sanadkii labadi kun sideed iyo tobankii ay kulmeen oo sidoo kale gacanta isgeliyeen ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga khilaafkaasi ayaa markaasi uu ka yara danqaday sida qaar ay tilmaamayaan madaxweyne ku-xigeenka inkastoo dhanka siyaasadda aysan aad markaas iskugu wanaagsaneyn sidoo kalena kawada sidoo kale u arkay inaysan ku wada shaqeyn karin hal qeyb ama hal xubin ah markaasi ay ka wada tirsanayeen dowladda markaasi ama sidoo kale xisbulka ama xisbiga markaasi talada haye ee dabcan waa madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta wakhtigaasi uu soo dhoweeyey oo sidoo kale ay doonayeen in markaasi ay xumaatada dhibaatada markaasi wadanka ay ka saaraan laakiin waxa uu ruto markaasi la sheegayaa in uu arkay mid markaasi meel sharaf dhac kaga ah oo sidoo kale uu rabay in uu meeshiisa markaasi lagu maamuuso ee ah markaasi mucaaradnimada raila omolo odinga oo dhankaas uu ku muuso sida qaar ay tibaaxayaan ama ay sheegayaan laakiin uhuru kenyatta waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxauna markaasi sheegay in khilaafkaasi uusan asaga ruto aysan markaasi looga dambeynin waxauna sheegay inuu ku adkeysanayo madaxweynaha inuu garab siin doono sidoo kalena oo markaasi la shaqayn doono isagoo markaasi danaha kenyaanka iyo shacabka iyo weliba wadanka u danaynayo oo sidoo kale meesha uu ka saarayo naceebka iyo kala fogaanshuhu markaasi siyaasadda ay keento sida madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu sheegay khilaafkan oo hore shaaca markaasi uga soo baxay in xilal markaasi ay hayeen markaasi laga qaaday siyaasiyiin xulafa la ah madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto eena ka ah markaasi sida madaxa aqlibadda baarlamaanka iyo weliba madaxa aqlibadda ee sanadka kibjumba murkumeyn iyo aadan barre ducaale iyo weliba xulafooyin markaasi aada ugu dhadhowaa oo markaasi ka agdheereen madaxweynaha ku-xigeenka kuwaasoo sheegay in markaasi dharbaaxada xoogan oo ay ku dhacday kadib markii uu ka gaabiyey shaqaynta ama lawada shaqaynta madaxweynaha dalka uhuru kenyatta golaha markaasi wasiirada iyo holihii markaasi geedi socodka iyo weliba gaabad iyo ololo siyaasadeed kadib ayaa markaasi ay soo gaartay in xulaysi fara badan oo dhanka kale markaasi ka dareemayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto william ruto oo dhankiisa markaas horey u sheegay in wax qabadkii dhanka horumarka ee maamulka jubli uu hakad markaas ku yimid tan iyo heshiiskii uhuru iyo raila kuwaasuu sheegay in ay markaasi wanaagsaneen qaabka habsimu socodka wadanka iyo weliba geedi socodka sidee wax ay u mareynayaan mise ay u wadaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale isagoo qiilka markaasi kaga raadsanayo dhanka madaxa xisbiga raila omolo odinga waa mid markaasi haddana baraha bulshada mar kale soo qaaday kadib markii naakuru waqtigu ku sugnaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta markaasi caasimadii afraad oo kaga dhigay wadanka waxa uu sheegay in ay markaas ismarnamo ama meelna aysan ku wada hari karin asaga iyo raila odinga sidoo kalena uu markaasi wanwaan xitaa siyaasadeed uu wada dhinacyada kala duwan sidii ay ku taageeri lahayeen iyadoo markaasi qowmiyadda xitaa uu kasoo jeeda madaxweynaha dalka uhuru kenyatta kuguuyada sidoo kalena dhanka bartamaha dalka ay markaasi ololo xoogan ay uga wadaan sidii markaasi uu qeyb kaga noqon lahaa dowladda soo socota ama sidoo kale uu ku hogaamin lahaa dowladda soo socota raila odinga ilaa lix maalmood ayaa usoo hartay dhegeysa raila omolo odinga oo sheegay inuu markaasi ku dhawaaqi doono in haddii markaasi u tartami doono amasan u tartami doonin jagada soo socotay labada kun labaaatankwaa jagada ugu sareyse waxaa sidoo kale dhanka markaasi khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda sheegaysaa in dabcan uu doonayo inuu soo saaro shaksiga markaasi asaga haddii uu ku dhawaaqa sagaalka inuu u tartamayo xilka ugu sare madaxtinimada waxaa haddana markaasi noqonaysa in shaksiga madaxweyne ku-xigeenka markaas u noqonayo labada kun labaatanka sidoo kale uu soo saaro haddii markaasi ay dhacdo dabcan markaasi haddana uu sugayaa ama dabcan madaxweyne ku-xigeenka uu ka dhowr sugayaa raila odinga tilaabada uu qaado ama cid uu ka dhigan doono madaxweyne ku-xigeen kadibna waxa uu doonaya inta labada markaasi ka duwan uu markaasi qaada isagana waa laba qof markaasi gaa meel geed hoosteeda ama dabcan geed markaasi iskugu hoos jira oo markaasi isgaadaya oo laba qof oo isgaadayaan oo dhinacyada siyaasadda iska gaadayaan sanada labada kun laba iyo labaatanka waxaana qofka qofka kale uu doonayo in waxyaalaha markaasi dulduleelada qofka kale markaa uu kala hormaro dabcan markuu kala hormara kan kale uu markaasi isagana uu halkaasi fursado uu kaga raasado sidii uu kula halan lahaa oo sidoo kale uu markaasi qeybaha kala duwan ay siyaasadda kaga hooseyso mise ay kaga hoosbaxsan tahay ayuu markaasi qofka kale shaksiga kale doonaya inuu isaga markaasi kala baxo waa mid markaasi siyaasadda ahaan qaab ahaan laiskugu fadhiyo kursi kaaban laiskugu fadhiyo xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m mucaaradka sidoo kale raila omulo odinga waa arrin markaasi khilaafka iminkan aan kaga hadlayno saaka iyo waxaalihii markaasi soo dhacay iyadoo markaasi madaxweynaha oo iminkan dhaliilo fara badan u jeedinayo madaxa xisbiga u d a dabcan waa madaxa xisbiga u d a william samoy ruto kuwaasoo ku sheegay in waxyaalo fara badan oo geedi socod ah uu isku dayay inuu horstaago oo sidoo kale uu horstaaga ka mid ah warbixintii guddiga dubeshiisiinta mideynta shacabka taasoo in badan lagu dhaliilay horaana markaasi uu hore u cadaystay inuu marnaba sidoo kale taageerin isagoo madaxweynaha sheegay in uu doonayo in wadanka xasilooni iyo weliba galgaceyl muxaba markaasi uu ku roog sidoo kale oga baxo isagoo markaas u adeegsanayo warbixinta b b i da isbedelka markaasi lagu doonayo in lagu dhaqaaqo ay ka dhanka ah dhegeystayaal dastuurka dalka iminkan u degsan oo markaasi la doonaya in isbedelo xoogan lagu keeno ama qaar markaasi laga bedelo laakiin waxaa markaasi dhaliilay sidoo kalena intuu khudbada markaasi ka jeedinayay baarlamaanka iyo weliba labada baarlamaan waa baarlamaanka golaha sanadka iyo golaha markaasi baarlamaanka ay markaasu ku sheegay in ay geeta socodka uu ka socon weysay baarlamaanka sare waa garsoorka sare iyo sidoo kale garsoorka markaasi raacfaanka ha dhegeystayaal taasoo ku sheegay inay tahay mid markaasi gaabad xoogan ku keentay geedi socodkiisa yoolkii mustaqbalka uu doonaya in wadanka markaasi ay ku kala socdaan oo dadka shacabka rabitaankoodana ay markaasi isku maareeyaan haddaba iyadoo markaasi madaxweynaha ku-xigeenka isagana qudhiisa uu ka hadlay arrimaha ku saabsan ee madaxweyne ku-xigeenka waxaase ahaatee madaxweynaha ayaa carabka isagana ku dhuftay in go-aankii uu qaatay sannado ka hor ee wadanka markaasi xasilooni buuxda u horseeday inkastoo sida uu hadalka u dhigay ay jiraan shakhsiyaad dabcan kula colaytamay ama sidoo kale kula heshiin waaye dabcan kula heshiin waayeen aragtida iyo weliba mowqifka dadka shacabka kenyaanka ah wuxuu sheegay madaxweynaha in aragtida kenyaanka ay sidoo kale uu ku socday laakiin waxaa markaasuu sheegay dad qaar inay horstaageen waxaana hadalkaasi sida dadban uu ugu diraya madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka ayaa noqotay siyaasadiisa mid markaasi oo xitaa madaxweynaha qudhiisa uu kaga socon waaya ama kaga shaqeyn waaya inkastoo laakiin cadaadis fara badan isagana naftiisa la saaray madaxweyne ku-xigeenka laakiin waxaa dadka markaasi khubarada dabcan dhanka siyaasadda ka faallooda ku qorayaan ama sidoo kale faalladooda ka qorayaan ku sheegayaan in markaasi waxyaalaha isaga u qarsoon in ruto ma doonayo inuu soo sheeco ama sidoo kale banaanada uu markaasi kaga sheeciyo ama dadka taageerayaashiisa uu sheego laakiin waa mid markaasi sirihiisa sidoo kalena waxyaalaha markaasi dhibsanayo qarsado sidoo kalena aan doonayn markaasi in dadka kale la wadaago waxaa markaasi uu leeyahay in shakhsiyaadka markaasi ama goobaha markaasi fagaaraha ololaha uu ku samaysanayo wuxuu iskaga dhigaya mid markaasi sida ayaga shee mid dabcan ololahiisa siyaasadda mid calool adkaysanayo oo sidoo kalena aan waxba u arkin hadallada qaar kasoo jeeda ama kasoo baxaya xulafada markaasi madaxweynaha dalka iyo sidoo kale madaxweynaha qudhiisa ama madaxweynaha dalka uhur kenyaata iyo madaxa xisbiga o d m raila omolo odinga laakiin waa mid markaasi siyaasad ahaan qaab markaasi istraatiijiyad aheed waa qaab markaas istraatiijiyad ahaan ah siyaasadiisa ku maareeya kuna wado sida markaas ay tilmaamayaan in itibaaxayaan wararka qaar ay sheegayaan in madaxweynaha ku sheegaya in xasiloonida ama xasilooni darada siyaasada ay jirto kadib doorashadii guud ee labadi kun toddoba iyo tobankii ka hor inta uunan heshiis la gaarin madaxweynaha dabcan raila odinga sidoo kale uu la kulmay oo inka badan hal trilyan oo shilin laakiin waxaa markaas sheegayaa in isbedel badan oo xoogan wadanka uu ku tilaabsaday tan iyo heshiiskii labada kun sideed iyo tobankii bishii saddexaad ee maarso ay markaasi wada gaareen madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale raila odinga waxau leeyahy waxyaala fara badan oo gaabad ahaa ayaa markaasi dhamaystirmeen waxyaala markaasi cadaawad markaasi dhanka siyaasadda ka dhex taagan ayaa meesha markaasi ka qaar ka baxeen inkastoo laakiin uu sheegayo madaxweynaha in waxyaalaha markaasi muhiim u ahaa wadanka sidoo kalena heshiisyada iyo weliba go-aanada ee si buuxda xasilooni wadanka loogu heli lahaa ay markaasi ku ahayd warbixinta guddiga dubheshiisiinta mideynta shacabka ee b b i da taasoo sheegtay in maxkamadda mid ay tahay mid baarmarsan shareecada ama mid baarmarsan sharciga dalka u degsan ee labada kun iyo tobanka dastuurka dalka taasoo sheegay inay markaas u wanaagsaneen kuna habooneen dabcan maxkamadaha sida ay ku tilmaameen kuna sheegeen inay qaabkii la robay ama qaabkii istaraatiijideed la doonaya in waxa dadka looga dhaadhici looguna sharaxo balse u tahay mid ama u ekeyd mid markaasi dadka qaar ay iska soo qoreen soona sharxeen oo aysan badi ka turjumaynin dadka rabitaankooda ama sidoo kalena aan si wanaagsan aan looga qeybgelin warbixinta guddiga dubeshiisiinta mideynta shacabka taasoo bilooyin fara badan ama sanado qaadatay ama sanad wax qaadatay oo markaasi lacag fara badan oo balaayin shini ay ku baxday oo laakiin waxaa markaasi uu sheegay in laga qoomameynayo oo lacagtaasi faraha badan kenyaanka ay u baahnayeen balse ay u baahnayeen isbedelka lagu keena dastuurka inay markaasi ku raaxaystaan laakiin taasi maysan dhicin oo maxkamadda ayaa markaasi isdul istaagtay oo sheegtay iyadoo markaasi waxyaalo fara badan kaga bixisay xitaa ku sheegtay in madaxweynaha uu arrintan ku fudooda dhegeystayaal iyadoo markaasi arrimaha ay taagan yihiin dhegeystayaal haddaba madaxweynaha waxa uu marka iyo ku-xigeenkiisa william ruto ayaa markaasi ku kala aragti duwan in markaasi ay muujinayaan baahida markaas loo qabo in wax laga bedelo xeerarka wadanka markaas lagu maamulo ruto waxuu asaga mar waliba ishortaagaya uu sheegayo in maamulka iyo weliba xeerarka qaar ay iminka wadanka ku socdo uu ku saxan yahay labada kun iyo tobanka kan markaas inuu dhammaystiran yahay sida qaar xitaa ay sheegayaan dadka wakiilada ah dadka markaas qareenada ah dadka markaasi sharciga wax ka aqaano waxay markaasi leeyihiin dastuurkani waxba kama qaldano oo markaasi waxyaalaha keliya yar ayaa markaasi ka yara maqan oo ama doonaya in wax laga bedelo laakiin badankeeda waxay ku tilmaameen in boqolkiiba sideed boqolkiiba sagaashan iyo wax inay markaasi uu aada u wanaagsan yahay laakiin waa mid laisku mirin la-yahay oo taageerayaasha kala duwan oo markaasi loo marayo iyadoo madaxweyne ku-xigeenka taageerayaashiisa uu kaga dhaadhicinayo in markaasi marraba ay sameyneen howl markaasi dhibaato ku keeni karto howl markaasiisan hadhow kaga bixi karin isbeddel markaasi lagu keeno dastuurka dalka ama wadanka heerarkiisa ama lagu maamulo in wax dhibaato lagu keeno kuwaas u sheegay inay ka shallaynayaan waa dhinacada markaasi dhanka qof waliba ololadiisa siyaasad uu markaasi ku bixinaya dhegeyso mister kenyatta ayaa khudbadii markaasi u dhowaan ka jeeday xarunta baarlamaanka rajo wanaagsan ka muujiyey in dib markaasi loo soo celin doono qorshihii sharci bedelka ee b b i-da ee maxkamadda dalka meesha markaasi ka saarayaan madaxweyneha ayaa xusay in markaasi go-aanka garsoorayaasha ee kenya ay ka hor istaageen fursadaha markaasi lagu xalin lahaa dhibaatooyinka dhanka xogaanka ama dhanka hogaanka dhegeysar ee qabsashada dakhliga waxa uu marsheegay in markaasi dadka qaar ay qol gooriya isku soo xireen kadibna go-aan ayaga iska soo gaareen kuna saareen meesha go-aankii markaasi kenyaanka ee horaan ku wada gaareen doonayeenna in isbeddel xoogan wadanka markaasi loogu hirgeliyo dhegeystayaal laakiin maxkamadaha ayaa markaasi arrintaasi sheegtay gabadha markaasi garsoorka ugu sarreysa ayaa sheegtay maada koome in marraba markaasi ay faraha lala soo gelin sidoo kale go-aanka garsoorayaasha ayagay leeyihiin oo howlooda markaasi ay ku wadan karaan kuna sixi karaan sheekada markaasi ugu muhiimsan ama sheekada dadka kenyaanka ay aadka u xiisanayaan oo ay markaasi rajada dhanka siyaasadda ay kaga qabaan dhegeystayaal waana arrin markaasi dhinacyada markii loo fiiriyo ay markaasi weerarada iskugu qaadayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waa madaxweyne uhuru kenyaata oo markaasi iyo ruto oo saaxiibo soo wada ahaa sidoo kale qorshahooda heshiisyada kala duwan ay ku wada soo gaareen labada kun saddex iyo tobankii lagu soo qaaday uhuru halka labada kun toddoba iyo tobankii sidoo kale lagu soo qaaday uhuru oo madaxweynaha dalke halkaasi qorshahooda qaabka istaraatiijiya ay horaan ku wada degeen iyadoo markaasi loo fiirinayo xalkooda noo loo helaya dhegeystayaal sidii wax markaasi loogu heli lahaa qorshaha markaasi dhammaystiran dhegeystayaal hase ahaatee ku-xigeenka william ruto maalinkii labaad ee kusugan isagoo markaasi ku sugan machakos ayaa markaasi gaashaanka u dururay waxyaalaha markaasi ama eedaha qaar markaasi loo jeedinayo kuna sheegay in markaasi waa maransiyo ama sidoo kale hadalka ama afka lagu macaansanayo lagu dadka qaar ay ku macaansanayaan magacyadiisa ama sidoo kale howlaha markaasi lagu dhaliilayo laleeyahay dabcan adiga kasoo horjeeda waxuu tilmaamay in markaasi uu sheegay in arrinkaasi ay tahay mid aan markaas asaga oo beri ka yahay oo dabcan uu kaga fog yahay uu sheegayo in uu keliya ka turjumayo kaga hadlayo dadka shacabka rabitaankooda dhegeystayaal waa dabcan waxyaalaha markaas u dhexeeyo oo asaga markaas uu diidan yahay ayaa arrinta markaas uu doonayo inaysan dabcan uusan kasoo agdhowaanin madaxa xisbiga o d m raila odinga o d m waa dabcan madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo sidoo kale ruto ayaa horaan markaasi in badan soo wada socday ama soo wada shaqeey xitaa u dambeysay doorashadii markaasi dabcan dhibaatada ka dhacday khilaafka xooganaa ka dhacday dad fara badan lagu dilay labadii kun toddobadii labadii kun sideedii waxaa markaasi horkacaya raila iyo sidoo kale william ruto inkastoo arrintaasi laakiin markii u dambeeyey ay haddana siyaasadda ku wada heshii waayeen horaan oo loo waraystay ruto waxa uu sheegay in marka si caadi ay markaasi u wada kulmi karaan sidoo kale wada kaftami karaan laakiin marnaba aysan ku heshiin karin dhanka siyaasadda raila omolo odinga dhegeystayaal sida ruto uu wararkiisa ka qaar ay ku sheegayaan dhegeystayaal iyo weliba waraysyada qaara markaasi laga qaada dhegeystayaal haddaba idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal aan soo qabto mid kamid adeega qeybta barnaamijka ah dhegeystayaal oona shirkada isgaarsiinta ee safaricom qeybta markaasi foundationka haddaba shirkada foundation haddaba haddii markaasi aad dooneyso ama caruurtaada iskuulka hoose dhexe ay ku jiraan primariga haddaba waxaa markaasi shirkada fursadda ay ku keentay empesa foundation academy iskuulkeeda waa dugsi sare oo casri ah oo dhammaan qalab oo dhanna markaasi u dhameystiran yihiin bixiyana waxbarashada dalka kenya heer sare ee markaasi hanaanka international procrate career related program ee loo yaqaano i b c p waxaa dugsiga haga waa dugsi markaasi haga hogaaminta ganacsiga teknolojiyada iyo war soo saarista iskuulka empesa academy ayaa qaabila markaasi ardayda hibooyinka leh balse kasoo jeeda qoysaska aan awoodda dhaqaalo lahayn ee qaab markaas hogaan markaasi raba dhammaan ardada codsiga soo gudbinaya waxaa markaas qasab ah inay adaa ahaadaan sanadka ugu dambeeya ee dugsiga hoose oo aan markaas una diiwaan gashan guddiga imtixaanaadka qaran ee nek iyo sidoo kale imtixaanka ay u fadhiisanayaan k c b dhegeystayaal waxaa sidoo kale markaas laga doonayaa ugu yaraan ama laga doonaya caruurta inay ugu yaraan ahaadaan inta udhexeysa saddex toban sano ilaa iyo shan iyo toban sano sida markaasi ay doonayaan sidii fasalka koowaad ugu biro sanada soo socda labada kun koob iyo laba labaatanka iskuulka ayaa waxauu markaasi codsiga markaasi ka qaabilaya dhammaan afartada dabna ismaamuul ee dalka ardada qaxootiga ee diiwaan gashan ayaa sidoo kale laga doonaya in ayaga markaas xubin ama qayb ay kaga noqdaan sidoo kale ma laga tegin ama empesa foundation academy kamu tegin ilmaha markaasi ama ardada markaas baahiyada gaarka qabaan waxaa markaas lagu borinaya inay soo gudbiyaan dhegeystayaal haddaba muxuu yahay muxuu kaga duwan yahay iskuulada kale ee dhegeystayaal empesa foundation teknolojiyada ayuu markaasi ka horumaray waxaana markaasi qaab casriyeysan caruurta loogu baraya iyo macalinka iyo weliba ardayda qayb markaasi heer sare ah ipad macbook iyo sidoo kale imac ay wax lagu bari doonaa dhegeysta noloshooda ayaama noqon doonaa markaasi kuwa maareeya dhegeystayaal waxaana noqon doonaan dhegeystayaal kuwa markaasi dhanka lacagaha iyo sidoo kale waa financial management dhegeystayaal inay markaasi maareen doonaan qeybaha lacagaha hadday tahay kuwa bangiga ay gashanayaan hadday tahay kuwa markaasi bangiga ay kala soo baxayaan iyo howlaha markaasi hogaanka ayaa markaas laga dhisi doonaa lagana bari doonaa ganacsiga ayaa sidoo kale fursado idea ay la imaan doonaan sidoo kalena lagu kobcin doonaa dhegeystayaal haddaba shirkada isgaarsiinta waxay kuleedahay fursadan ka faaideyso oo caruurtaada markaas waa inaa foomamka u qaadaa hase yeeshee xusuusnow in haddii aad markaasi soo dhiibto macluumaad dhammaystiran waxay fursad markaas u sinaysa saraakiisha inay si qoto dheer oo markaas u egaan codsigaagana la tixgeliyo keliya waxaa markaas la aqbali doonaa foomamka ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka haddii markaa buuxiso aad aragto meel inaysan markaasi macluumaad jirin ama meelo markaasi loo baahnayn waxaa markaasi laga doonaya dadka inay ku qoraan ma lahan soo raaci dokumentiyada haddii aad markaasi soo raacin waxaan aad markaasi noqonaysa kuwa aan la tixgelin codsigaaga dhegeystayaal haddaba dokumentiyo fara badan ayaa markaasi lagaa doonaya dhegeys waxaa ka mid ah dhalashada waalidiinta iyo sidoo kale haddii waalidiinta aysan nooleyn waxaa lagaa doonaya dhimashada waalidiinteeda sidoo kale dhanka waxbarashada saddexdii sane ugu dambeysa ee qofka laga doonaya dhegeystayaal co curriculum activity waa ku qor magacaaga iyo kan owga waa farta waaweyn bog weliba sida uu markaas ku qoran yahay warqadaha dhalashada codsigaada waa in markaas bashqada aad ku ridaa sidoo kalena aad soo gudbisaa codsiga online-ka ayaa markaas lagu dhiirinaya qofka ardayga inuu sameeyo haddii xaqiiji in codsigaaga ay la socdaan dhammaan dokumentiyada kale islamarkaana ay yihiin hal warqad oo p d f ah haddaba qof waliba fursadan way u banaantahay waana u furantahay dhegeystayaal jawaabaha waa qasab in markaasi qofka qof waliba uu soo gudbiyo dhegeyste haddaba sidee markaasi ku heli kartaa foomamkan qaabka online-ka waa w w w mpesa foundation academy a c k e mpesa foomamka sidoo kale kasoo qaada mpesa foundation academy dhika safaricom retail shop country wide xarunta dhexe ee safaricom westland aa kasoo qaadan karta foomamka halka sidoo kale codsiga aad ku diri karto qeybka email waa emailka admission at mpesa foundation academy a c k e boostada sidoo kale ku dir box ama toddobaatan iyo sagaal konton iyo afar xariiqin eber hal eber eber eber dika waxaad sidoo kale ku diri kartaa dukaanka safaricom ee marka hore a waraaqaada ka qaadatay foomamka dhegeystayaal wixii faahfaahin ah fadlan kala xiriir eber toddoba eber saddex laba eber eber eber eber eber lambarka waa eber toddoba eber saddex laba eber eber eber eber eber waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal arrimaha xaaladda dalka ayaan ku guda jirnaa intaanan barnaamijkan sii gudagelin faahfaahintiisa macluumaadka kala duwan dhegeystayaal marka hore iyo ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal bankiga k s b ayaa garab taagan mar weliba macaamiishiisa inuu la kobciyo ganacsigooda bal ka waran qofka adiga markaas dooneyso inuu maanta wax kula qabto ama dooneyso in qofka maanta meel fog kaa gaarsiyo noloshaada mustaqbalkaada dabcan waxaa laga yaaba qofkaasi inaama raba aasan hilmaamin haddaba bangiga k c b ayaa saaxiibka halkaa joogta islamarkaana xaqiijinaya in ganacsigaaga heerkaa doonayso kaa gaarsiiyo bangiga k c b bank wuxuu markaas leeyahay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo laan guud ahaan dalka dalka waxaana markaas ka helayaan amaad ka helaysaa dalalka kenya rwanda burundi tanzania south sudan iyo etoobiya bangiga k c b waxa uu leeyahay adeegyada kala duwan ee maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga badda ama yuutada waxaa markaasi kaga faaideysan karaan dad iskugu imaada oo maalgashi waxaa lamid ah markaasi doonay tiraduna tahay shan ilaa iyo konton inta udhexeys qof waliba markaasi lagu qiimeynayn waxayna fursad u helayaan inay helaan ilaa iyo lab iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sanana ay ku bixin karaan lacagtaasi balse bulshada soomaaliyeed waa kuwa markaas isticmaal hanaanka hagbadda ama yuutada adeegan ayaa noqonayaa mid ay si wanaagsan uga faa'iideysan karayaan bangiga waxa uu leeyahay adeega k c b sal banking waa qayb markaasi ka mid ah bangiga k c b oo ah adeeg waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan aan keli markaasi ka shaqeyn karo kobaca dhaqaalaha balse uu gaabsami karo qiimaha waxa uuna markaasi ku siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaara muslimiinta si ay uga faa'iideystaan maantaba ka faa'iideyso adeega k c b oo taglaanta kugu dhow ee bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaasi ka helaya adeegyada k c b sal banking dhegeysa maanta nusawac oo noo sheeg wuxuu yahay markaasi ganacsigaaga aad maarayso oo aad leedahay waa mid markaasi waara ama la isku hadlayn karo dhegeysa wixii macluumaad dheeraad ah fadlan kala xiriir bangiga k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber eber ama whatsappka eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama booqal laanta kugu dhow ee bangiga k c b k c b bank waa bangigaaga saaxiibka ah dhegeystayaal maantaba ka faiiso fursadaha shirkadda ama bangiga safar bangiga equity waa bangiga k c b uu ku keeno dhegeystayaal haddaba dhegeysta mpesa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa waxaa markaasi safaricom dooneysaa inay ka qosliso sidoo kalena ay ka farxiso asxaabta markaasi ganacsatada ah ee ka faa-ideysto beesharan liban empesa iyo sidoo kale macaamiisheeda shirkadda safaricom waxay markaasi ku leedahay ka faa-ideysto adeegyada beecsharada ah ee liban empesa sababtoo waxaa markaasi jira waxyaaba kala duwan oo aad markaasi u guuleysanayso dhegeyste gaar ahaana adiga oo ganacsado ah isticmaala liban empesa iyo weliba bojila beeshara halka mar oo aad isticmaasho beshara libana empesa ganacsade waxaad helaysaa lacag dabcan hal dhibici ah oo konton haddii waqtan ugu yar waa konton oo markaas haddii aad gashato ama sidoo kale kuusoo gasho waxaa helaysaa hal dhibic oo aad markaasi kaga qayb galayso abaalmarinta shirkadda safaricom ee ugu weyn abaalmarinta waxaa markaasi ka mid ah midda maalinlaha toddobaadlaha isbuuc dabcan billaha iyo sidoo kale tan ugu weyn dabcan gran loo yaqaano abaalmarinta maalinlaha waa shan kun oo ay helayaan labaatan ganacsadayaal ah halka toban kun ay helayaan labaatan ganacsadayaal ah abaalmarinta toddobaadla ah waxaa markaasi lix iyo toban bujaaj ah oo ay markaasi ku guulaysanyaaan lix iyo toban ganacsadayaal ah abaalmarinta bilaha waa sideed baabuur oo nooca zuzu dmax oo gobol waliba uu hal qof markaasi ku guuleysanayo qofkaasina adiga ayaa markaasi noqon karaa dhegeyste abaalmarinta ugu weyn ee ah sideed baabuur oo ah nooca markaas xamuulka loo yaqaano fuser trucks gobolka waliba qof ayaa markaasi helaya tusaale kasoo qaad waxaad tahay markaasi ganacsade gaarisa sli iyo sidoo kale mombasa nairobi wajeer melba joogto waxaad fursad u heli kartaa inaad markaasi ku gulaysto baabuurka nooca pick upka oo ah loo yaqaano ziso dmax baabuurkaasi waxaad markaas u adeegsan kartaa inaad markaas u isticmaasho ganacsigaaga inaad markaasi badeecadaha kala duwan oo markaas u qaadato macaamiilka dhegeystayaal keliya waxaa markaasi kaga xiga ganacsade in adeegsato libana empesa ee business deal iyo weliba bujaral beshara oo ah mid markaasi lagu talagalay ganacsadaha adeegan ayaa markaasi kuu fududeynaya inaad sida wanaagsan u adkeysato ama ku keysato lacagtaada ganacsiga iyo aysan markaas isku darmanin lacagaha kale ee embasa foundation dhegeystayaal dad badan oo waxaa markaasi jira ganacsata ah oo ah markaas laga yaaba in marar badan markaasi ku jahwareerayn lacagtooda ganacsiga iyo tan markaas ayaga sida qaaska ay u leeyihiin ganacsiga ma ahan marka ka faa'iidaysi dhegeysta beeshada nilibana empesa dhegeystayaal barnaamijka dhegeysta iminkan aan dib soo ugu laabano dhegeystayaal laakiin marka hore dhegeysta intaan dib ugu laabanin barnaamijka war farxaad leh ayaa tela markaasi ku keentay adeega xawliga dheer ah dheera four g ayaa teel haatan waxaa sii- ay sii xoojinaysa ama uu sii xoojinaya adeegyada four g oo aad markaasi ka helayso mamalada kala duwan ee dalka adeega four g wuxuu markaasi ku siin adeegan dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaba muuqaal ka daawo waxaad ka daawan kartaa youtube-ka dhegeystayaal ma ahan mid markaasi kaa gooya ama ka- ama aad markaasi kaa istaagaya dhegeysa haddaba wax markaasi soo dejisanaysa sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba aha mid culays ah dhegeysta maanta waa ku bir qadka telefoonka casriga airtel oo taglaanta kugu dhaweys airtel soona qabso lafta airtel ee foji ismaamulada ah ismaamulada iyo weliba deegaanada gobolka aad ka helayso adeegan airtel ee foji waxaa markaasi ka mid ah meelaha iminkan bal isku barbardhig waxaalihii markaasi dhibaatada ka haystay iminkan sidii markaasi lagaaga haji lagaa dhisay xusuusno waxaa markaasi lagaa doonayaa inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaanka airtel internetka ee telefoji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad soo daawato daaw- waxyaalo fara badan oo aad daawato oo weel markaas adiga ku xiisa gelinayo sida inaad markaasi daawato xirfadaha oo markaas aad ka barato wax waliba hadday khargaan tahay haddee markaas iclaansaarka tahay wax waliba nooc markaas noloshaada ku bedeli karo sidoo kale caruurta waxay markaas ku muraaja- dabcan ku- ah, ku muraajicinaysaa ama ku- ugu muraajicin kartaa casharadaada kuwa markaasi dugsiga ama iskuulada ay markaas ay kala imaadaan dhegeystayaal maanta fursada shirkada isgaarsiinta airtel xawaarihiisa qadka aad ku sarey ee foji ay markaasi markaasi ku- ay ku- ay kula dabaaldegaysaa sidoo kalena ay ku leedahay bad- dabcan qara loqo waxaalihii hore dhibaatadii hore aa soo martay laakiin maanta waa laga hagaajiyo waa laga dhisay dhegeystayaal waa qadka telefoonka waa qadka markaasi casriga ee foji shirkada isgaarsiinta airtel ay markaasi kuu fududaysay kuuna faa'iidaysay in markaasi baahiyo fara badan aa qabtay ee kaa haqabtirta dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baraad dhegeysanaysaan dib aan usoo laaqono barnaamijka saaka iyo sidoo kale madiirada ku saaraynay arrimo dhowra markaasi wadanka xiisada markaasi u yeelayso kana taagan dhegeystayaal iyadoo hogaamiyaha ee, waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sheegay in markiisii labaad iyo isaga iyo ku-xigeenkiisa uu markaasi khilaaf soo kala dhexgalay kadib markii bishii saddexaad ee sanadkii labada kun sideed iyo tobankii la heshiiyey madaxa xisbiga odm raila odinga khilaafkan oo horey markaasi shaaca ba- soo shacbaxay ayaa sababay in markaas xeerar ay hayeen laga qaaday siyaasiyiin aad u tiro badan oo xulafo la ah madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaana markaasi ka madaxa aqlibadda sanadka kipchuma murkimin madaxa aqlibadda baarlamaanka aadan barre ducali weliba ta- taageero fara badan oo asaga siyaasadda ku lahaa ee dhanka bartamaha iyo sidoo kale oo araadhaado dhanka ba- ee siyaasadda ee dhanka baarlamaanka uu ku lahaa haddaba siyaasadaas ayaa markaasi isku fa- isku fahmay inkastoo ay markaasi aysan wa- ku wanaagsanayn qaabka heshiiska iyo weliba qaabka ma- iska- ee madaxnimada ay ku heshiin karin madaxweynaha dalka Uhuru- madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto iyo sidoo kale Raila Odinga laakiin madaxa ee, madaxa xisbiga mada- dalka ee xisbul xaakimka ee talada Jubilee ayaa markaas iminkan ku adkeysanaya sidoo kale sheegayaan in ay markaas taageero buuxdo oo dhammaystiran ay siin doonaan madaxa xisbiga ODM Raila Odinga waa mid markaas iminkan kala safogaanshuhu iyo sidoo kalena xisbigiisa markaas uu doonaya in awood xoogan uu ku yeero wadanka sidii markaas taageero xoogan uu ugu heli lahaa sanada labada kun labayo labaatanka ruto ayaa markaasi asagana dada- dadaaladiisa ku wada bartamaha dalka iyo weliba goob weliba eh, dalka markaasi ka kooban yihiin ama ku kooban yahay dhegeysta waxaana markaasi ay leeyahay ama laleeyahay waxa uu markaasi doonaya inuu ka dhabeeyo siyaasadiisa labada kun labayo labaatanka ee horaan markaasi heshiisadii labada kun saddex iyo tobankii labada kun iyo to- toddoba iyo tobankii heshiisadii markaasi ay wada gaareen rail oo dabcan heshiisyada ay gaareen uhuru iyo ruto ayuu asaga markaasi sheegaya in taasi waqtigeeda ahayd laakiin waqtigan markaas asaga uu doonaya inuu soo dhiso sidoo kale ku sheegay in kenyaanka ay markaas qofka ay rabaan qofka ay taageersan yihiin in markaas codkooda dhammaystiran uu- ay siinayaan dhegeystayaal waxaa laakiin uu sheegaya in guddiga doorashooyinka xududaha i b c ay markaas noqdaan kuwa markaasi hogaa oo sidoo kale ku dhaqma mid markaas siyaasadooda ama sidoo kale doorashadooda iyo weliba sixitaankooda ay tahay mid markaas shar- dabcan waafaqsan uh, according to the constitution waa sida markaas oo qabaan eh, xulafada markaas madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto horaan ay markaas shaki fara badan geliyeen ee tilmaameen dhaheen ay markaas doonayaan inay deep state isticmaalaan ama xoog markaas wax loogu muquuqinayo ama sidoo kale xoog markaas loo adeegsanayo dhanka siyaasadda inay markaas adeegsadaan laakiin taasi ayadana uma socon weysin haddaba khilaafka markaas oo soo kala dhexgalay madaxweynaha ku-xigeenka waxaa markaas ka bilaabatay eh, arrinta markaas u dhexeysa Raila inkastoo markaas madaxweynaha sida qaar ay sheegayaan uusan la wadaagin ama u sheegin in Raila uu la kulmi doono halka Raila sidoo kale asxaabtiisa Stephen Close Musoka Musalem Mudavadi iyo Moses Wetangula uusan asagana u sheegin in uu markaas Raila eh, dabcan uu la kulmay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta waa mid oo keli markaas laga war helo fagaara iyagoo warbaahinta la hadlayan keliya oo markaas sheegaya in waxyaalo faraha badnaa ciwaadi- ca- cadaawadii iyo sidoo kale kala qaybsanaashi- kala qaybsanaanshihii ee doorashada mar waliba ay keeni jirtay in meesha ay ka saarayaan sidoo kale ku xawaalaan mise ku duwayaan waxaana markaas sheegeen in geedi socodka wadanka ay markaas iminka wadada saxa loogu hagi doono waqtigaas waxay markaas sugayeen ama sidoo kale ay ka dhowr sugayeen guddiga doorashooyinka xududaha i b c warbixintooda dhammaystiran in markaas ay gacanta ka soo saaraan sidoo kalena maxkamadda ay markaasi meesha loo maray laakiin waxa maxkamadda ay markaas waxba kama jiraan kasoo qaaday kana tilmaamtay in markaasi aan kenyaanka laga qaybgelin oo markaasi dibdhac xoogan ku keeni karto geedi socodka mustaqbaleed ee wadanka markaasi ugaarsan karo dhegeystayaal haddaba iyadoo ruto ayaa markaasi dhankiisa horey markaas u sheegay in waxqabadkii dhanka horumarka ee maamulka jubilee uu halkaas markaasi ku mid in tan iyo heshiiskii markaasi raila odinga ay wada galeen dhegeystayaal waxaana markaasi noqotay ama in markaasi nin la sabansabayo ama nin markaasi la sabaansabayo sida markaas hadalka qaar ay u dhigayaan xulafada madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxaa markaasi sheegeen inay doonayaan inay ka dhiidhiyaan sidoo kale xoog si xoog la isku soo bixiyaan waqti markii la gaaro doorashada guud ee wadanka markaasi soo socota labada kun iyo laba labaatanka inkastoo wax yar oo keliya ka hartay oo lihi marka mar dhow la gudageli doono dhegeystayaal haddaba ruto ayaa waxa uu sheegayaa isaga in markaasi marnaba aysan iska agdhowaan karin sidoo kalena ay sidoo kale ay hal meel wax aysan ku wada cuni karin raila odinga iyo sidoo kale madaxa xisbiga waa madaxa xisbiga u d a madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxaa arintaasi lagu sababinayaa siyaasadii markii u dambeysay lagu kala baxay lagu kala tegay in markaasi caloosha ku qabsaday oo sidoo kale uu doonaynin in markaasi shakhsiyaad kale uu xubin ama qeyb markaas kala noqo dhanka siyaasadda haddaba iyadoo sidaas haddaba ay tahay haddana waxaa madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo ku-xigeenkiisa william ruto ay aragti markaasi ka kala duwan yihiin ama ku kala duwan yihin ka muujinayaan baahida markaasi loo qabo in wax markaasi laga bad dastuurka waa tii marka hore aan soo sheegnay guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c waxay markaasi keliya sugaysay in markaasi aftir dhammaystiran probosal ah in markaasi gacanta laga soo saaro oo markaasi howlaha kala duwan ay wax u kala wadaan laakiin dhegeystayaa markaad fiiriso heerarka imikan dabcan wadanka wax lagu maareynayo mr kenyatta oo asaga sheegay in ay baahiyada kala duwan loo qabo inay markaasi baalmarsantahay dastuurka dalka kenyatta ayaa khudbadiis markaasi dhowaan uu ka jeediyey xarunta baarlamaanka rajo wanaagsan markaasi ka muujiyey in markaas dib loo soo celin doono qorshihii shirci bedelka ee b b i-da iyo weliba maxkamadda dalka markaasi meesha ka saartay iminkan ayaa horaan markaas la sheegay in ay gabadha markaas ugu sareysa maada come ee sheegtay guddi in loo soo saari doono oo markaas dhegeysan doono warbixinta b b i-da iyadoo horaan laba maxkamadood maxkamada racfaanka maxkamadda sare ee shan garsoor ilaa todoba garsoor ay meesha ka saareen kuna tilmaameen mid aan markaasi loo hogaansamaynin sidoo kalena aan loo marin habka maamuuska ah ee markaasi looga qeybgeliyay dadka shacabka dhegeysan ee public participation waxaa loo yaqaano madaxweyne ayaa xusay in go-aanada markaasi garsoorayaasha kenyaanka ka hor ama kenyanka ka hor intaysan markaasi fursada lagu xalin lahaa dhibaatooyin dhanka markaas hogaanka iyo weliba qabsashada dakhliga iyadoo markaas u baahan in intaasi laga gudbo oo markaas xeerkeedana sidoo kale maxaalkeedana loo hayo ee laga dhigay madaxweyne ku-xigeenka waralahda waa madax xisbiga o d m dhegeystayaal haddaba madaxweynaha ayaa xusay in go-aanada markaasi garsoorayaasha kenyaanka ah ka hor istaageen fursadaha markaasi lagu xalin lahaa dhibaatooyinka dhanka hogaanka ay markaasi cawaaqib xumo ku noqon doonto oo sidoo kale aysan markaasi ka turjumayn dadka shacabka shacabka go-aankooda gaara ayay ahayd sida uu hadalka u dhigay hase ahaatee ku-xigeenka william ruto oo maalinkii labaad markaasi maalinkii saddexaad maanta ku sugan oo shalay markaas halkaas uu ku sugnaa ayaa arrinkaas markaas gaashaanka u duraray waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dabcan mudnaanta koowaad la siiyo dib usoo noolaay waa dib usoo nooleynta dhaqaalaha wadanka iyo weliba saameynta ba-an uu markaasi ku yeeshay cudurka covid sagaal iyo toban halkaas uu aada ugu dheeraaday iyo sidoo kale dhibaatadii markaasi dhaqaalaha saxmada faraha badan ee culaysyada faraha badan ku keenay ayaa haddana wuxuu leeyahay madaxweynaha taasi ayaa iminkan loo jihaysanaya inkastoo siyaasadda ay soo dhowdahay oo wax yar keli markaasi ay ka harta haddana waxaa markaas u muuqata in xulafooyinka kala duwan ee wadanka ay markaasi siyaasadooda dhinac kala duwan ay ayagana markaas ukala u marayaan ama sidoo kale u maareynayaan dhegeystayaal waxa uu sheegay in loo baahan yahay mudnaanta koowaad arrimaha covid sagaal iyo toban iyo weliba sidii markaasi xal loogu heli lahaa dadka shacabka iyo weliba dadka aadka u saameeyey cudurka safarka covid sagaal iyo toban arrimahaas ayuu dabcan markaasi isagana tilmaamaya ama uu sheegaya ruto ayaa xusay in ayna markaasi hadda jirin sababo keenaysa in markaasi la bedelo oo xeerka wadanka markaas u degsan balse habboon intahay markaas in shaqa abuur loo sameeyey dhallinyarada lacagaha ku bixi lahayd dhankaasi in dhan kale oo markaasi wax tar u ah dadka shacabka in loogu qabto dhegeysan hogaamiyaha labaad ee dalka ayaa sidoo kale rajo wanaagsan ka muujiyey in sanadka soo socdo oo markaasi ku guuleysan doono hogaanka ugu saam ugu sarreeya ee dalka inkastoo laakiin halkaas ay isku hayaan madaxweynaha dalka oo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m dhegeysan oo sidoo kale markaas ay doonayaan in howlahooda kala duwan ay markaasi miiska soo wada saartaan iyo weliba sida taageero xoogan ay ku helaan dadka shacabka iyagoo meel weliba fagaare weliba tegayaan sidoo kale dadka ajandahooda ama qorshahooda markaasi ka gadanayaan dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin arrimaha markaasi xaaladaha dalka ayaan ku guda jirnaa dhegeysan oo ku gorfeyna saaka kaga hadlaynaa dhibaatada iyo weliba iminka markale soo cusboonaysiinayso ama sidoo kale lasoo faqfaaqayo markaasi heshiiskii madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxa xisbiga raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto haddaba tani maxay tahay mid markaasi lagu dabcan dabcan marka fiiriso qaab markaasi dhanka siyaasadda looga guuleystay madaxweynaha iyo sidoo kale madaxa xisbiga odm ay u muuqataa maxaana markaasi dib loogu soo rogaal celinaya warbixinta guddiga dumeeshisiinta mideynta shacabka maxay tahay qorshaha iyo danaha markaasi madaxweynaha uu aadka ugu dhegan yahay arrintan oo keli markaas uu dhowrsugayo in kelima hal mar ay wadanka ka hirgesho ama sidoo kale ka meermarto dhegeystayaal qadka telefoonka waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka qoybar ee dhegeysanaysa barnaamijka xadaajina anigoo ah yuusuf bakad dhammaantiin soo dhowaada dhegeystayaal oo ah markaasi asxaabta aadka siyaasadda ugu dunduleelo asxaabta dhanka siyaasadda aad ku fahamsan kuwa markaasi gorfeeya kuwa markaasi kaga hadlo ayaa markaasi fursado kala duwan siinaya dhegeystayaal xitaa dumarka haweenka ay ku jiraan oo soo dhawaada dhammaantiin ay leeyahay haddaba maxay tahay waxaana markaas iminkan uu ku adkeysanayo sidoo kalena uu ama maxay tahay sababta ugu adkeysanaya madaxweynaha in warbixin markaasi dhammaystiran ama sidoo kale in isbeddel xoogan lagu keeno gudiga guddiga markaa ama waa dastuurka dalka oo dhammaystiran in markaas lagu dhaqaaqo asagoo waqtigii markaasi doonayo in dib markaas rajada usoo noqon doonto ama usoo laaban doonto oo markaasi dabcan dadka shacabka ay kaga faa'iideysan doonaan dhegeystayaal haddaba maxay markaasi tahay in dib dib ugu soo rogaal celiyo khilaafka markaasi madaxweynaha ku-xigeenkiisa isaga markaasi u dhexeeyo maxay tahay sababta markaasi haddana u keenayso ama sidoo kale suurtagalnimada ka dhigi karto in dib noo soo nooleeyo warbixinta guddiga dubashisiinta mideynta shacabka kuwaasuu sheegay in rajo wanaagsan laga qabi doono oo isbeddel xooganna ku imaan karto dhegeystayaal maxaa isbeddel ah dhegeystayaasha qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m oo codka gobolka qeybra dhegeysanaysa dhammaantiin soo dhowaada oo qadka telefoonka waa ka qayb qaadan kartaan fikirkiina waa muhiim dhegeysta qadka ugu hore barnaamijka ku jiro waan ka xumaay uu ku raagay dib usoo beegsan leeyahay saaxib waa ka qayb qaadan kartaa mar kale xigaha kale isagana doonayo barnaamijka inuu ka qayb qaato qof waliba fikirkiisa aragtiisa waa muhiim dhegeystayaal waana soo dhaweynaya walaal soo dhow magacaaga magaceega waxaa la maxamed cali cusmaan maxamed halkay ku sugan tahay
magaalada gaarisa maxamed soo dhawow saaxib
waa soo dhawe horta waxaa laga hadlaya maanta raila iyo uhuru xagga siyaasadda soomaa siyaasadda laga hadlayaa dabcan madaxweynaha oo markale soo leeyahay siyaasadda iyo waxaale markaas aan ku kala fogaanay ruto isagoo sheegayo horta ruto wuu qaldan yahay dadweynaha lagu khayaaray xisbi baa lagu ogaa xisbigaas oo dhan dadkii iskaga baxay saddex sano ka hor u kaabeer bilaw dadweyne wax u qabta ma laha marka anaga raila baan taageersanay aan soo dhaweyna boqolka boqol uhuru hadalkiisa waan raacsannahay laakiin taageerada magacaagii xasuusi
magacay maxamed cali cusmaan baa laa kaala soo hadlaya gaarisa gaar ahaan boolgesto maxamed caliyow horta madaxweynaha wuxuu ka hadlayay khilaafka soo kala dhexgala asaga waxaana heshiiskii labada kun iyo labada kun sideed iyo tobankii asagii raila
khilaafka raila waxa waaye horta waxa dhegeyso maxamedo maxamedow dhegeyso aye maxay tahay hadda markaas inuu madaxweynaha maxkamadihii oo horaan markaasi meesha ka saaray kana tuuray b b i da inuu haddana uu dib usoo celina maxay qorshaha iyo waxa uu markaas ugala jeeda ay ka tahay madaxweynaha
madaxweynaha dee aan ku sheeg ninka waa madaxweyne waxaa waaye qorshe kasta wax kale wixii danta ugu jira kenyaanka inuu keeno waay mogtaa saa madaxweynaha haye
marka b b i inay dan ku jirto arkay sax
marka haddii u socon waysana marka haddana dee sidii ku marin lahay wadanku asaga dee amar laga sugayo sooma asaga wadanka hageensocodkiisa saa laga rabaa marka ruto wuxuu qaqaayin lahaa waa nin horta caasi eh nin habiis ku caasi ninka horumar u keena waa asaga oo meeshaan keenay ilaa madaxweyne ku-xigeen ka dhigay asagoo la tashino iska cararay railana waa nin madax kenyana kenyana waxaa waye marka haddii laga reey hataa waa inay xaqiisa la dhowro horta lasoo dhaweysto ku jirtaa marka uhurun wuxuu fiiri dantii u fiiri mo raila dantiis mu fiirin wuxuu fiiri dadka dadweynaha maalin kasta haddii kaabe digaal la sameeya intuu samayn lahay wixii uu dhahay uu dhahay bal soo dhawaana bal gacanta isgelin lahaa inta digaal la dhici lahay wadankaa loo naxay aad baad umaadsantahay maxamed marka geesto uhuruna nin uhuruna nin wadanku naxaya maaha ruto nin wadanku naxaya maaha marka kaambeyna mar walba bilaayo hal mar hadda hal shay wadan kusoo korin mala sagaal sano wadanka haystay hal shayna kuma soo korin marka maga- ki- madaxweynaha sugna lagu dhahay raila iskale wadanka oo madaxweynaha ku guuleysana insha allah aad baad umaadsantahay dhegeystayaas waa fikirkiisa aragtidiisa aad buu mahadsan yahay haddaba dhegeystay maxay tahay waxaala markaas hadda dib uu madaxweynaha uhuru kenyatta ugu soo celinayo oo uu leeyahay dabcan khilaafkii markaasi asaga iyo ruto u dhexeeyey inuu mar kale haddana soo shacbaxo haddana maxay tahay sababtu haddana usoo dabcan uu doonayay in dib ugu soo loo soo nooleeyo warbixintii guddiga dib heshisiinta mideynta shacabka maxkamaddii sare ee meesha ka saartay ka laashay iyo sidoo kale maxkamadii racfaanka iminkana maxkamadda sare ee The Hague- da- dabcan dee supreme court loo socdo dhegeystayaal kuwaasoo la sheegay in guddiga markaas haddana ay soo saari doonto habeeneyda markaas garsoorka u weyn maada kome dhegeystayaal haddaba maxay tahay ulajeedada maxay tahay waxaa markaas iminkan dib loogu soo rogaal celinayo loo- loona soo loone- dabcan dib loogu soo celinayo loo- loona soo nooleynayo warbixintii marka hore meesha laga saaro ee kenyaanka iminkan qaarkood ay yara hilmaameen qadka telefoonka dhegeystaha meesha eh, dabcan ku jiro ayaan fursadda siinaya weli waxaad naga dhegeysanaysaan star f m walaal soo dhowo magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal saaxib baan ku salaamay waa kaa qaad ugaas magacaaga
maxamed tawane gaarisa dhikaaburi maxamed soo dhowow
madaxweynaha arrinta hadda qorshaha u wato oo leeyahay maxkamadaha wax kasta waa lasoo gadaal baa loo soo celini oo b b i baa lasoo celini Mhm.
arrintaas iyada horta asaga hadday b b i soo meel marto asaga dan baa ugu jirtaa haye
maxaa yeele arrinta hadda anaan ka fahamsan yahay kolley ra-iisul wasaare iyo wax baa la sheegaya ra-iisul wasaare meesha duu soo galana uhurun baa la siini Mhm.
marka hadda arrinta ugu weyn oo b b i dan asaga uu ku tartamaya in la soo celiyo oo maxkamadaha jeega uu saarayo Mhm.
ani kolley fikir ahaantay taas baan ka arkayaa Mhm.
waa kaas axmed taban uu mahadsan yahay dhegeystahaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhow waan ka xumahay dhegeystahaasi ila wadaag buu igu soo wacayaa waan ka raaligelinaya fadlan dhegeystayaasha kale aan siinaya qaadka telefoonada doonaya barnaamijka inay ka qaybtaan arrimaha xaaladda dalka aan dhegeystayaal ku weli ku guda jirnaa oo fikradaha dhegeystayaasha aan kala duwan ayaan degeysanaynaa bal arrimaha ku saabsan saaka iyo waxyaalaha markaas iminkan soo shaabaxayaan iyo weliba in markaasi dib haddana loo soo doonaya in loo soo rogaalo celiyo warbixintii guddiga dib u heshisiinta mideynta shacabka iyadoo markaas iminkan loo cuskanayo maxkamadda sare iyo weliba gud markaas in loo soo saaro si maxkamadda eh, dabcan warbixinadan markaas iminkan ee b b i-da iyo sidoo kale heshiisyadii ah, dabcan khilaafkii markaasi soo kala dhexgalay ama kala fogaanshihii madaxweynaha dalka iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa bal madaxweynaha aan dhegeysanno uhuru kenyatta oo arrimaha markaasi ka hadlayo isagoo sheegayo inuu doonayo inuu taageero raila omolo odinga Mimi wengine wananilaumu ati nilienda kutafuta ndugu yangu Raila ati tuongee. Nataka niwaambie kitu kimoja, na nilisema tena jana ya kwamba wakati tulikuwa na furugu katika nchi hii, taifa letu la Kenya limepoteza zaidi ya trilioni moja. Tunaelewana? Kwa sababu ya watu kutoroka. Mtu hawezi kuweka pesa pahali ambapo kuna furugu.
waata waa madaxweynaha dalka oo hadlaya arrintaasi oona markaasi kaga hadlaya khilaafka arrimaha ku saabsan asaga iyo sidoo kale oo si dadba markaas u dhiga william ruto hata kama tumechanganyikiwa kiasi gani, wanasema wanataka kwanza wabadilishe katiba, waongeze vyeo ya viongozi, waongeze mamlaka ya viongozi. Mimi nimewaambia hiyo kazi ya katiba, viongozi, mamlaka ingoje. Tubadilishe kwanza uchumi, tupange ajira na biashara ya hao watu wa hapa chini. Si mimi ndio nimesaidiana na Uhuru, tumejenga reli si tumejenga hizi mabarabara si tumeunganisha stima si hata TTI tumejenga hapa Machakos. Sasa mnaniambia kama mimi nimefanya hiyo kazi yote nikisaidiana na Uhuru, hii imebaki ya kupangia hawa vijana wapate ajira na nyinyi mfanye biashara, ati ni kazi ngumu kuliko ile tumejenga ya reli? Si hii ni kazi ya mboga ya asubuhi? Hii mashindano si mashindano ya urembo, hii ni mashindano ya kazi. Mimi nikiwa deputy president, si tumejenga hii barabara kutoka Kaloleni mpaka Matatani. Wale wengine mimi nashindana na wao, kazi yao hapa Machakos iko wapi? Huyu mtu asiwasumbue. Si unajua, si walishindana na Moi, si walishindana na Kibaki, si walishindana na Uhuru, na wao wote walishinda yeye. Sasa nyinyi mkipima, huyu mtu kweli anawezana na hasla huyu?
waa tahay waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto isagoo markaasi ka hadlay dabcan dad wuxuu leeyahay qa- waxay wataan qorsho oo markaasi doonayaan in isbeddel ay ku keenaan dastuurka dalka anagana waxaan leeyahay bal marka hore aan ka hormarina dhanka dhaqaalaha Ay- dabcan waxyaalaha markaasi iminka laisku mari layahay madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m oo markaasi waxaa isla socdaan dhegeysa madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m halka markaasi ay iminkan foodo sidoo kale ay gelin layihiin madaxa xisbiga u d a william samuel ruto dhegeystayaal waa arrimo markaasi dhanka siyaasadda dhegeystayaal waxaana uu leeyahay eh, siyaasadda markaa fiiriso qaabka markaas iminkan ay isku rogrogayso isku bedbedelayso waxay markaasi iminkan fursado kala duwan ay kenyaanka keli u taallaa sidii markaasi go-aankooda oo qof waliba ka- ay ka gaari lahayeen inkastoo laakiin ololahooda siyaasadda qaybo kala duwan ay ku kala maraya- ay ku kala marayaan wadanka dhegeystaha qadka telefoonka ku jira soo dhow walaal magacaaga
halo waa ku salaamaya maxamuud daahir dhaqane محمود داير دقن نيروبي صاحب أنقول جوا saaxiib soo dhowow
ودوبي aada iyo aad الحمد لله يا مهندس Mhm.
قبول نيروبي والكبر راقيسي maxamuudow wada jakad xiro bal jakadka jakadka xiro adigoo limunia iyo قرقر محامي ألعب يقول لك قول
iyo waa soo dhow maxamud قطر والله بلا قطر أولي جوا يقول لك ألعب يو فلان وحبك أنا ما قرنا ما قبول فرابر هذا الكبر على على في الرام
waade maxamud iska- soo dhowow soo dhowow ka qayb qaada barnaamijka
marka barnaamijka waxaa leeyahay horta waxaa way aada iyo aad wadanka waxyaalo badan siyaasad badan buu soo maray aye
dagaalo badan baa ka dhacay Mhm.
dad baa naftiis ku waayay Mhm.
marka uhuru wuxuu arkay ninka rayla ninka oo intaas xarbinaya ninkana mu ahaa Mhm.
marka maanta inuu bar ninkaas soo dhoweeyo oo uqdadii iyo wixii qaba uu ka bixiyo oo asagana wadankii oo nabad oo gacanta dhisaas inuu ka tago sidan hadda fikireen aada iyo aad dadka hadda sida u qaadanaya ma aha ninka nin baahan oo jaga u raadsanaya oo ma aha Mhm.
oo dhaqaale ilaahay u wesiyoba Mhm.
marka wuxuu leeyahay war ninka dadu ku jira intaas sanada dagaalay Mhm.
oo dhibaato badan ka imaata oo wixii ogaantay ka waagi ka dhace dad hataa kanaasad lagu gubay dad dhan ku dhammaaday Mhm.
taarikh baa ka dhacday marka dadka wixii uu ninka fikira inuu isu keeno oo ninka mar- madaxtinimada uu- mar- uu sheegayo in maanta la siiyo aye wadanka xasilooni ka dhacdo Mhm.
wadanka oo nabada sidaanu asag marka uu kaga tago Mhm.
sidaasuu fikire sax
marka b b i oo ku dadaala waxaa waye b b i wax badan hadda dadweynaha ugu jiraa ee dhaqaalihii oo dhan koontiyaalkii dhaqaalihii waa loo kordhiyey ilaa definitionka ninkii keenay oo maanta lagu macloonayo wuxuu ahay rayla sax ruuto waa ninkii dheh no Mhm.
maantana definition inkasta oo lista raabaya oo dhibaato badan oo dee kor- corruption badan ka jiro laakiin wax badan baa laga faa'iiday waqooyi bari kale waxay ahaan jirtay in shaqaala nairobi laga soo qoro Mhm.
anigoo israa'iil maanta waxaa arkay laba kun oo ruux saddex kun oo ruux oo meesha ka shaqeynayo mushaarka qaadanay sax marka waa faa'iida Aha.
marka aniga waxaan u arkaa eh, uhuru wuxuu wada inay wax faa'iido tahay Mm.
oo keenaan maxamudow eh, maxamudow marka ma la isdhihi kara waxbaa u qarsoon madaxweynaha xitaa
ya dhanka siyaasad ahaan waxbaa u qarsoon ma la isdhihi karaa marka hadde kolley laga yaabo laakiin adaga hadda waxaan ogno ma jirto Mhm.
marka nabadgelyadii hadduu asaga suu hadda sheegayo uu u afkiisa aan cuqulno Mhm.
wixii u qarsoon asaa u qarsoonta sax laakiin mar hadday nabadgelyo taho oo duqan asagana odaygan intaa uu rafaade dhibaato badan uu soo maray oo wadanka intaas burmur ka dhace oo kaynaankii hadda wadankaas kusoo dhaweynay dadka aan milayn hadday tahay Mhm.
waa soo dhaweynayna baabateena waan leenahay marka kureyda waxaan leenahay qaylida fara badan hadaayaan iyo dhibaatada wadaan waa tahay waa aad baad mahadsantahay maxamuud daahir dhaqane waa tahay waa maxamuud oo nairobi ku sugan oo qow sheeganaya laakiin wuxuu ku fiicnaa waan garan Mhm. soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعقة
walaal waa rooble yaabijo الروبلة يا بيسو هاي yaabi voicefo waa ku salaamtay waa wanaagsaneed dhegeystayaasha dhammaanba يا بيسو منيرة كتر سنتا مسه
yaabijo madheera madheera ka tirsan tahay صدو ولا لا
haddii ninkooda gala barnaamijka اها
horta ninka ruto oo horta maxaan ku ninka maxaan ku dhahay hoor horta waa nin shantiisa sano sii dhamaanaysa طبعا كيسة سنة tobankiisa sana kooda اها
marka wadanka inaas maxaan ku dhahay burbur ugu taga ma rabo horta waa nin weyn oo oday maxaan ku dhahay siyaasad kasoo gale اها
wadanka maxaan ku dhahay dhinac u jeedanaas horta dhinac ugu baxaas rabaa اها
haddii wadanka sugoo maxaan ku dhahay burbursano doorasho asgala اها
qaladaag weyn ayaa ka imaadaya اها
ninkaa rutoona suri waay nin doorasho oo cad mug horta uma caddo wadanka inaas maxaan ku dhahay dhibkiisa ogaad iyo burburkiisa ogaad ma dan dan uguma jirto صح
siyaasadiis kale ayaa iska eegaya اها
markana waxaan dhihi lahay ninkaa ruto horta waa sii jeedaa horta ninka abiisa maxaan ku dhahay soo koriya inaas xaggiisoo fiiro wixii kale oo wadanka kala kala qaybsado inaas dhinac يا kala يا لو محاولة جدا نيكا سو كوريا
maxaan ku dhahay macnaha bisama moose ninkii maxaan ku dhahay kaa weyn oday oo jeegadaha kaayir weyn yaa marka yaa la- yaa weyn marka oo eh, marorta u- ula jeedaa mise madaxweyne ku-xigeen mada- madaxweynaha uhuru
waxaan ku jeedaa ruto ruto oo kala wadaa ruto maxaan ku dhahay inaad ka dambeeyo maxaan ku dhahay ninka ka weyn isagoo jeegada u weyn ha sax haye
inaad kasii jeeda maaha sax
wixii wadanka kale inaad la qaybsado ayaa fiican mhm
marka haddii maxaan ku dhahay wadanka sosanaad maxaan ku dhahay afgal doorasho oo saa u kala qalaabsan oo si intu taagan yahay oo maxaan ku dhahay ruto intu taagan yahay madaxweynaha intu taagan yahay mhm
wadanka horta waa burburkiisa ayadaad noqonaa mhm
ana waxaan dhihi lahaa inays maxaan ku dhahay gacanta la wada qabsado mhm oo wadanka halka oo dhinacoo laskala soo walajeesto baahidiis la ogaadada oo shacabka loo tago Mhm.
oo kooxi dan dantoodii oo wadanka dantiisa ay fiirsadaan ayaan dhihi lahay maxaan ku dhahay waan ku salaam walaal barqa wanaagsan aada baad mahadsantahay roble iyo biso waa tahay dhegeystayaas u mahadsan yahay waa roble dhankaasi maneira iga soo waxuu ku mahadsan yahay dhegeystayaasha kale qaadka teleefoonadan siinayaa bal fikirkooda aragtidooda dhammaan waan soo dhaweynayaa Een, inkastoo een, dadka qaar ay qaw sheeganayaan saaka ee, sidoo kale nairobi dadka ku sugan Een, laakiin waxaan leeyahay dhimale waa lagu- waa laga bixi doonaa qawowgaasi dad qaar ay ku laaban doonaan masalaan iyo gaarisa ku laaban doonaan sida maxamuud daahir dhaqane laakiin waxaan leeyahay saaxib boorka iska jaf soo dhowow alo walaal soo dhowow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waa salaad cabdiraxmaan oo kasoo wacay gaaris سلاد عبد الرحمن هيا
waan ku salaamay وان كا- وان كاقا صاحب
Eh, haddaan u gelgalo مهم.
horta khalaafka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo macnaha madaxweynaha uu sheegayo اها
horta waa wax khilaaf hadda soo bilowday saacaddan hadda sheegideeda waa wax dib ka soo dhacay waay صح
Waa mar hore inuu sheego oo xal laga gaaray ahay محا محا هاد مركا كينا يا وصبابا يا مركا
hadda haddee waxa waaye macnaha madaxweynaha isaga waxa waaye dantii uu watay ayaa hirgeli lahaa هيا
se waxa waaye b b dan iyatow inay hirgasho intay doorashada dhaceen ka hor oo maaragtay oo dastuurka la bedelo oo maaragtay danaha la leeyahay la gaaraa la rabay sooma مهم.
iyada ahayd marka maxkamaddii baa hor istaagtay مهم.
marka dee arrintiina inaysan doorashada ka hor aysan suurtagelaynin buu arkayaa مهم.
marka khilaafkada inuu sheego un waa wax yacni noocaas oo kale ah صح
marka dee khilaafkana kulli marka horena isaga ayaa mas-uulka ahaa marka dastuurka la bedelayo maxaa dadka qeyl uga raadsanayaan maxay maxay tahay waxyaalaha markaasi ku hoos qarsoon ama ku hoos duugan ee dadka aysan fahansanin like dadka shaga- shacabka oo kale
haddii shacabka dee horta wixii dan ugu jirto in laga dhaadhiciyo mar hore oo maaragtay ay maaragtay inta dastuurkan la bedelaya in garactin laga qaado naftinkeeda ayaa ku fiicneed اها
marka dee ayagana waxa weye siyaasiyiintana dan baa ugu jirta oo maaragtay waxay rabaan maogtahay dastuurkan wuxuu dhigaya inaysan qofka laba jeer ka hor laba jeer ka badan inuusan madaxweyne isu istaagi karin مهم.
marka dee waxaa dastuurkan in la bedelo oo waxaa la rabaa meeshii yani wax kale laga samaysto مهم.
in madaxtinimadii maaragtay loogu sano مهم.
kii dadweynahana dee waxaa waaye si fiican bal dee loogamaaba dhaadhicin oo kii khilaafkana dee markii hore waxaa fiicneed madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa inay u sheegaan wixii ay ku heshiiyeen maaragtay een, ee Raila iyo madaxweynaha waxay ku heshiiyeen inay u sheegaan bay ahayd مهم.
haddii looma sheegin dadweyne looma sheegin warbaahin fiican looma sheegin marka hogaamiyaha xisbiga maarata mucaaradka iyo maarata madaxweynaha marka tartiib bay hoos ka heshiiyeen marka waxaa waxa ayaga wataan ba maarata b b i iyo waxyaaba bay hoos ka soo saareen مهم.
khilaaf inuu imaada dee waxa waye taas waa qasab aad iyo aad
yani hadda kulli waxay la tahay hadda waa un hadde wixii la rabaa haddii la waayada marka waxaa waye madaxgeeda ku garaacan bay noqon sooma maxay tahay salaada waxa la is dhihi karo eh, madaxweynaha meesha ugu darada baa laga daaray boogtiisa la daaray wuxuu hadda iminkan khilaafka usoo sheegayo saas waye haa yani saasan baan u arkaa kulli aad baad umahadsan tahay dhegeystayaasi waa salaad abdiraxmaan dhankaasi countiga gaarisa uu ku mahadsan yahay saaxiibkaasi fikirkiisa aragtidiisa sida quruxda badan nooga dhiibtay xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya bal isagana fikirkiisa iyo aragtidiisa dhammaan dhegeystayaasha meel walba joogta- ay joogaanna star f m ayaa dhegeysanaysaan xaaladaha dalka jimco wanaagsan dhammaantiin barnaamijka bakad ayaa daadihinaya wada soo dhow walaal magacaaga
Alo, salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
Xabiibo Mandheero joogto waa.
madam xabiiba soo dhowow
Waan dhow yahay.
aada iyo aad
Aniga waxaan dhihi lahaa Mhm.
Uhuru iyo Raila mubaangada ay wataan waxaan waa mubaanga Moi ka dambeeyo wa.
waa mooy Maamba BBI-dan haa. Mubaangay wateen waa mubaangada u suurtagal way.
sax
Daraad markuu waa Uhuru ah, ma- madaxweyne as lahay. Marathon, marathon isku hay.
Mhm.
waxaan dhihi lahaa waxaas horta isaga maxaadaanka gedayaan isaga waqtigiis waa dhamaaday waqtigiisa ma iska sugo iska taga ayar inuu dhex inuu dhex gala ma ahayn haye wuxuu arkay inuu ruutaga oo dad wata shacab wata oo yacni ninkan oo meel kastoo laga jecelay waxaan u arkay yacni waxaan yacni ninkan maraton igu dhaafaya sax yacni oo isbiir kusoo gala iska daaya ninkan boole boole u socdo waxaas waxada u sheegaa macdabta waana intigan dhawataa muwa mhm qofka waxay qofkay siinaan kura ay kaas ay aan dhawata waana nyilota amua siati mutana amua ah sax kuran ya waana intina kuran dhawa waana intin dhawata amua naamina gesena waxaan dhihi lahay Mm.
madaxweyne ku-xigeenka hala sabodgarayaan dhihi lahay aad u maasantay madam
waan dhow waa tahay madam xabiibaha dhankaas iyo countiga mandheera aad u maadsan tahay bal madaxweynaha aan dhegaysano Ukikuja waambie huyu ni mzee hafai, tunataka kijana, sijui huyu ni afa- ako namna hii, huyu ako namna hii, huyu ako namna ile. Ah ah, mtu anachagua na bongo bana, mtu achagui na uongozi huko hapa eh, sio uongozi sio mpira ya kuchezwa kwa kiwanja eh, uongozi sio sio sio sprint ni marathon eh, we utakimbia hapa by the time umefika pale pumzi imeisha lakini mzee amekanyanga polepole akuja kupitia ukiwa bado kwa barabara tutakuja kuongea siasa muda wake ukifika lakini vijana kwa heshima fikirieni na musikimbie musikuje na speed speed ina, ina, ina, inaangusha jameni afadhali polepole pole na ufike pahali ambapo ulikuwa unaenda mnanisikiza mnanisikiza hata kama tumechanganyikiwa kiasi gani. Wanasema wanataka kwanza wabadilishe katiba, waongeze vyeo ya viongozi, waongeze mamlaka ya viongozi. Mimi nimewaambia hiyo kazi ya katiba, viongozi, mamlaka ingoje, tubadilishe kwanza uchumi, tupange ajira na biashara ya hawa watu wa hapa chini. Si mimi ndio nimesaidiana na Uhuru, tumejenga reli si tumejenga hizi mabarabara si tumeunganisha stima si hata TTI tumejenga hapa Machakos. Sasa mnaniambia kama mimi nimefanya hiyo kazi yote nikisaidiana na Uhuru, hii imebaki ya kupangia hawa vijana wapate ajira na nyinyi mfanye biashara, ati ni kazi ngumu kuliko ile tumejenga ya reli? Si hii ni kazi ya mboga ya asubuhi? Hii mashindano si mashindano ya urembo, hii ni mashindano ya kazi. Mimi nikiwa deputy president, si tumejenga hii barabara kutoka Kaloleni mpaka Matatani. Wale wengine mimi nashindana na wao, kazi yao hapa Machakos iko wapi? Huyu mtu asiwasumbue. Si unajua, si walishindana na Moi, si walishindana na Kibaki, si walishindana na Uhuru, na wao wote walishinda yeye. Sasa nyinyi mkipima, huyu mtu kweli anawezana na hasla huyu?
waa tahay waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa oo markaas ishaya waa la ishaya waxaa markaasi dabcan dhinacyada kala duwan ee markaasi laiskula dagaalaya raila omolo odinga Ee, dhegeystayaal intaana dhegeystayaasha qaadka telefoonada fursadda aan siinin laakiin marka hore aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddaba haddii cunugaada ama caruurtaada iminkan ay u fadhiyaan fasalka sideedaad ee doonayaan imtixaanka inay u fadhiistaan waxaa markaas shirkadda isgaarsiinta safaricom mpesa foundation iskuulkeeda ee markaasi dooneysa in ay markaasi foomamka ay soo qaataan waalidiinta sidoo kalena ay soo buuxsadaan waana markaasi mpesa heer casri ah iskuul ah oo markaasi kaga duwan iskuulada kale dhegeystayaal waana iskuul markaasi qaab wanaagsan caruurta wax lagu barayo qaab manha- manhajkiisa hees- heer sare ah waana qayb markaasi iskuulta- iskuulka heer ee markaas uu ka gaarsiin karo dhegeystayaal iskuulada kala duwan ee caalamka dhegeystayaal maraykanka weliba ma aha midka mid kenya dhegeystayaal oo midka kenya caruurta wax manhajka ku dhigtaan waa sax laakiin qayb kaga duwan ama qaab kaga duwan ayaa markaasi caruurtan usii weheleysaa dhegeystayaal iyadoo dhanka hogaaminta wax laga bari doono dhanka dhaqaalaha wax laga bari doono sidoo kale wax soo saarista wax laga bari doono dhegeystayaal iyadoo markaasi fursado far- kala duwan oo markaasi la siin doono ay dhegeystayaal fursada ay shirkada isgaarsiinta ay u talagashay waxaana wax ku bari doonaan sida ipac macbook i iyo sidoo kale imac dhegeystayaal waana fursada markaasi la doonayo in wa- ee, caruurta ee, fasalka sideedaad ay kaga faa'iideystaan afarta toddobada kaam- ee, county ama ismaamul ee markaasi laga doonayo in laga dhaqangeliyo ama sidoo kale codsiga ay soo dirsadaan ardayda qaxootida sidoo kale meesha kama maran ayagana af- ee, way soo dirsan karaan dhegeystayaal codsiyadooda halka sidoo kale kuwa markaasi baahiyada gaarka qabaana ayagana aan laga tegaynin haddaba maanta mpesa foundation waxaana markaasi laga doonaya fasalka koowaad inay labada kun laba iyo labaatanka ay ku biiraan caruurta da'dooda u dhexeysa saddex iyo toban sano ilaa iyo shan iyo toban sano dhegeysta sida markaasi ay u baahan aadka loogu baahan yahay maantaba soo qabto dhegeystayaal oo foomkas meelaha kala duwan aad ka heleysaan waxaa ka mid ah oo oo foomanka se u buuxsataan inta foomanka ay niishay meelaha ka kala helayseen dhegeystayaal hadda cunuga waxaa laga doonayaa inuu markaasi dhalasho u wato sidoo kale waalidiinta dhalashadiisa iyo kuwa haddii waalidiinta dhalashadiisa aysan haysanin ama u haysanin waxaa markaas laga doonaya kuwa markaasi dhimashada dhalashada dhimasho- waa dhim- dhimashada warqadihiisa iyo weliba saddexdii sano u dambeysay qa- waxbarashadiisa iskuulka hoose dhexe ee primariga dhegeysta taasoo oo markaas stamda ah sidoo kale cunuga wuxuu markaas taqasus ku leeyahay oo markaas xirfadiisa heer sare u tahay iyo weliba hogaankiisa caddeymo markaas iskuulka looga qarayo qeyb markaas bay slip oo markaas laga doonayo qofka ba- waalidkiisa mise dadka ka- guardianka ama qofka markaas wato ay waxyaalaha markaas usii dheer cunuga laga doonaa dhegeysan maantaba waxaan ku leenahay shirkadda qof waliba furka- eh, fursadda ay u siinaysa una furan tahay waxaa markaas lagaado laguna ogolaya inaad war kasoo dheeraad ah ku eh, markaas warqadaha aad buuxiso si wa- si wacan si saxan oo markaas xarfaha weyn aad ku qorto dhegeysa keliya waxaa markaas la aqbali doonaa codsiyada sida tooska ah loo buuxiyo la soco keliya lala soo xiriiri doonaa ardada markaas la xushay ha ku- ha ku xadgudbin dhammaan shuruudaha ay waxay sababaysaa in markaas la kansalo codsigaaga dhegeystayaal haddaba www mpesa foundation academy waa www mpesa foundation academy ac ke ayaa markaas applicationka kasoo dejisan kartaan haddaba sidoo kale mpesa foundation academy dika waa kala soo bixi kartaa safaricom retail shop counter waa kala soo bixi kartaa waa kasoo qaadan kartaa xarunta dhexe safaricom westland waa kasoo qaadan kartaa dhegeystaan meel walbaa joogto foomamka waa kasoo qaadan kartaa oo ilmaha markaas waa inay u xareysaan emailka sidoo kale oo ku diri kartaan admission at impesa foundation academy a c k e boostada sidoo kale oo ku diri kartaan p o box waa toddobaatan iyo sagaal konton iyo afar xariiqin eber hal eber eber eber eber dika ayaa ku diri kartaan Wix- waxaa sidoo kale aad eh, markaas dhigi kartaan dukaanka safaricom ee adiga markaas kugu dhow oo marka hore aad kasoo qaatay foomamka dhegeyso codsigaaga waxaad markaas u dam- ugu dambeyn doonaa kow iyo soddonka bishan december eh, waa bishan dhegeystayaal ee labada kun iyo kow iyo labaatanka wixii macluumaad fadlan kala xiriir eber toddoba sed- eber saddex laba eber eber eber eber eber eber toddoba eber saddex laba eber eber eber eber eber dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qeybar dhegeystayaal aan kugu soo daro ama aan kugu daro dhegeysta shirkadda ee markaasi ayadana imikan ay fursadaha kala duwan dadka ganacsada ganacsatada siinayso haddaba ganacsadayaasha haddaad ganacsatada dhegeys dhegeys ganacsata haddaad tahay waxaa markaas shirkadda bangiga k c b ay doonaysaa in macaamiisha inuu la kobciyo bangiga bangiga inuu la kobciyo dhaqa- oo ganacsigooda dhegeystayaal haddaba bangiga k c b ayaa ah saaxiibka halkaad joogta islamarkaana xaqiijinaya inuu ganacsigaaga heerkaad doonayso uu kaa gaarsiiyo k c b bank wuxuu markaas leeyahay in ka badan ilaa laba boqol lan guud ahaan dalka waxaana markaas ka helayaan aad ma ka helaysaa had- dalalka kenya rwanda burundi tanzania south sudan ethiopia bank s b waxaa markaas leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha agbada maalgelinta ganacsiga ah adeega agbada ama ayuutada waxaa markaas kaga faa'iidaysan karaan dad iskugu imaado oo maalgashi wax lama doonayo tiradoodana tahay shan qof ilaa iyo konton qof inta udhexeysa waxayna fursad markaas u helayaan inay helaan ilaa iyo laba iyo konton milyan oo maalgelin ah muddo lix sanana ay ku bixin karaan bulshada waxaa soomaalida waxaa markaas isticmaali karaan hanaanka agbada ama ayuutada adeeg markaas ay noqonaysa mid si wanaagsan ay uga faa'iidaysan karaan bangiga waxuu markaas leeyahay adeega k c b sal bank waa qeyb markaas bank midan bangiga k c b oo adeeg waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan markaas keliya lagu hagi karo kobaca markaas dhaqaalaha balse hogaamin kara qiimahada waxaana uu markaas ku siinaya adeegyada kala duwan waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg markaas u gaara muslimiinta si ay uga faa'iidaystaan maanta uu ka faa'iidayso adeegyada markaas k c b oo taglaanta kugu dhoway bangiga dhammaan laamaha kala duwan ee dalka bangiga ayaa markaas ka helaysa adeegyada k c b sal bankiga dhegeyste aa maanta ka faa'iidayso fursadaasi kala duwan ee kulkeed wixii macluumaad dheeraada kala xiriir bangiga k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama bank whatsappka eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed toddoba ama boqol laanta kugu dhaway bangiga dhegeystayaal Een, intaana warkii sideedii so- ee sagaalki waa tobankii barqanimo aan faadimo ku wareejinay mikrofoonka dhegeystayaal haddaba shirkadda waxay markaasi ku leedahay maanta ka faa'iideyso een, mpesa promo dhegeysta waana mpesa waxaa markaasi la doonaya iminkan ee la- la doonaya dadka inay looga jahar bixiyo sidoo kale fursado kala duwan loo siiyo shirkadda safaricom waxay markaasi doonaysaa inay kaa qusiso ama ka qusliso sidoo kale ka fursado ganacsatadaasha ah beesharan lipan mpesa iyo weliba sidoo kale macaamiisheeda sa- shirkadda safaricom waxay markaasi weliba ka faa'iideysaa adeegsiga beesharan lipan mpesa sa- sa- sababtoo ah waxaa jira waxyaabo kala duwan oo markaasi aad ku guuleysanayso dhegeysta waxaa kamid ah gaariga noocyadiisa kala duwan haddaba waxa- dad ayaa qaar lacag ku guuleysan karaan dad ayaa markaasi gaariyada noocyada kala duwan ku guuleysan maalinlaha bilaha iyo s- waa dad mid eh, isbuuclaha iyo maalinlaha iyo sidoo kale bilaha iyo weliba tan ugu weyn dhegeysta waxyaalaha markaas aad ku kala aad kala heli karta waxaa kamid ah pick upka iyo sidoo kale waxaa kamid ah dhegeysa isuzu eh, d max iyo weliba gaariga markaasi kantada ah oo alaabta markaasi kala duwan aad ku qaadan karaysaan dhegeysa adeegan ayaa markaasi kugu fududeynaya inaad si wanaagsan aad u kaysato lacagtaada ganacsiga iyo weliba se aysan markaas isku darmin lacagtaada kale ee mpesa kugu jirto dad badan oo waxaa markaas jiraan ganacsato ah oo laga yaaba in marar badan ay ku jahwareeraan lacagtooda ganacsiga iyo tan markaas iyaga sida qaaska ay u leeyihiin laakiin taas maanta waa kala saaran kartaa dhegeystayaal haddii markaasi aad leedahay m pesa weliba qaybta markaas lacagaha laiskugu diro qaybta markaas lacagaha qeybaha duban laiskugu gudbiyo libana m pesa dhegeysa u adeegso iliba puchila beeshara waxyaalaha markaas ku fududan karo horumarna ku gaari karta dhegeysa haddii ah konton aad markaas ay kuusoo xarooto waxaa helaysa hal dhibic waxaana markaas laga yaabaa ee inta qof oo markaas guuleysta- guuleystaha ama guuleysta- guuleystaha ah inaad noqoto dhegeystayaal adiga dib ha isku dhigin waa inaad markaas xubintaada ama kaalintaada aad ka ciyaarta dhegeystayaal fursadda ee shirkadda ay ku keentay lipa ni lipana m pesa dhegeystayaal hagaag idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay ee hogaanka intaana dhegeystayaasha waxaan fursadda u siinin saaxib ayaal mar marka hore aan soo qabtay mid ka mid ah adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkadda ee bangiga equity Waxaa- waa raalli ahda waa bangiga k c b bangiga k c b wuxuu ku leeyahay iminka fursadda ayaa markaas u haynay- u haynaa dadka ganacsatada iyo- ganacsatada ah waa macaamiisha markaasi la doonaya in wax uu la qabto sidoo kale uu la kobciyo ganacsigooda dhegeystayaal haddaba eh, bangiga k s b ayaa ah saaxiibka halkaa joogta islamarkaana xaqiijinaya in ay ganacsigaada hal iyo heerkaa doonayso kaa gaarsiiyo dhegeystayaal bangiga k s b wuxuu leeyahay ilaa iyo laba iyo boqol- waa laba boqol laana- waa laba boqol oo laan oo guud ahaan dalka waxaana markaas ay ka heleysaa dalalka kenya rwanda burundi tanzania bangiga k s b wuxuu markaas leeyahay adeegyada kala duwan sida maalgelinta xoolaha hagbadda maalgelinta ganacsiga adeegyada hagbadda ama yuutada waxaa markaas kaga faa-iideysan karaan dad ah, iskugu imaanayo maalgashi iyo waxa lamid doonaya tiradoodana tahay shan ilaa iyo konton qof waxayna markaas furta u helayaan eh, in markaas lacag laba iyo konton milyan ay helaan dhegeystayaal lix mil- si- lix sana ay lacagtaasi doonayaan in lagu bixiyo dhegeyt maanta waa fursadan ka faa-iideysashay barkad bangiga eh, f- oo doonaya inuu ga- ganacsigaada markaas uu kaa meelmariyo dhegeyst bangiga waxa uu markaas leeyahay adeega k s b sal bank waa qayb markaasi ka mid ah bangiyada k s b oo ah adeega waafaqsan shareecada islaamka waana hanaan aan keliya markaas markaas kaliya ka shaqeeya kobaca dhaqaalaha balse uu gaabin kara qiimahaaga waxaana uuna ku siinaya adeegyo kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka waana adeeg oo u gaar ah muslimiinta si ay uga faa'iideysaa maanta oo ka faa'iideysa adeegyada k c b tagland oo kugu dhoway bangiga dhammaan islaamaha kala duwan ee bangiga ayaa markaasi ka helayaan adeegyada k c b sal banking dhegeysta wixii macluumaad dheeraada kala xiriir k c b eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber eber eber ama whatsappka eber toddoba hal hal eber sideed toddoba eber sideed oo toddoba dhegeysa ama booqolaanta kugu dhoway bangiga haddaba haddii mpesa aada isticmaalayso dhegeystayaal oona ganacsato aad tahay mpesa beesharani lipana mpesa iyo sidoo kale macaamiisha ayaa markaas la doonaya in looga faa'iideeyo dhegeystayaal shirkadda safaricom waxay ku leedahay ka faa'iideyso adeega beesharani lipana mpesa sababtoo ah waxaa markaasi jiraan waxyaa kala waxyaabo kala duwan oo aad markaas ku guuleysanayso dhegeysta gaar ahaana adigoo ah ganacsato ah is- isticmaala lipana mpesa iyo pochila beeshara halkii mar oo aad markaas isticmaasha beesharani lipana mpesa ganacsada waxaad helaysaa ee konton oo markaas aad ku shubato hal dhibic ayaa markaas kaga qayb gelaysa abaalmarinta shirkadda safaricom abaalmarinta waxaa markaasi ka mid ah mil- maalinlaha midka midka toddobaadlaha ama midda toddobaadlaha sidoo kale bin- billaha iyo tan ugu weyn dhegeystayaasha abaalmarinta maalinlaha waa shan kun oo markaasi helayaan ilaa iyo laba waa laba waa labaatan ganacsadayaal ah ah, halka sidoo kale toban kun oo ay helayaan labaatan ganacsadayaal ah abaalmarinta toddobaadla ah ayaa mar lix iyo toban mooto bajaaj ah ku guulsanayaan lix iyo toban ganacsadayaal ah abaalmarinta billaha waa sideed baabuur oo ah nooca isuzu d max aba- ee gobol walba oo qofka hal qof uu ku guuleysanayo qofkaasina ah adiga ayaa noqon karaya dhegeyste abaalmarinta ugu weyn ee ah sideed baabuur ah nooca xamuulka loo yaqaano fuzu trugs gobol walba qof ayaa ku guuleysanaya tusaale soo qaad oo dhegeysta aan kasoo qaadno ganacsada ayaa taa ku nool xaafadda islii gaarisa wajeer mandheera isiolo nooc walba meel walba ku nooshahay waxaa fursad u heli kartaa inaad markaas ku guuleysato baabuurka nooca pick-upka ee loo yaqaano zizu d max baabuurkaasi waxaad u adeegsan kartaa inaad markaas u isticmaasho ganacsigaaga inaad badeecada ku qaadato inaad ma- macaamiil markaas u gudbiso waxa lamid ah keliya waxaa markaasi xigaa ganacsade inaad markaas adeegsata lipana mpesa ama lipana mpesa deposit waa business deal iyo sidoo kale bochila bechara oo markaas mid ah lagu talagalay ganacsataha adeege adeegan ayaa markaasi kuu fududeynaya inaad si wanaagsan oo aad u kaysato lacagtaada ganacsiga ee aysan markaasi ku darmaynin lacagtaada kale ee mpesa kugu jirto dhegeystayaal maanta oo ka faa'iideyso fursadaasi ee shirkadda markaasi ay ku keentay dhegeystayaal haddaba eh, haddii markaasi eh, aad haysato dhegeystayaal ama dhib uu ka haysto dhanka qadka xawaarihiisku aadka uu kaa hooseeyo dabcan waxaa iminka lagaa doonayaa in xawaarahada sidoo kale isbeddel aa ku keeni karto weliba nooc ah, horumarin aa ku gaari karto qeybka qeybteeda marka horumarinta ee qadka 4g waa war farxad leh airtel ku keentay airtel haatan waxaa markaasi sii xoojisay adeegyada 4g oo aad markaasi ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega 4g muxuu ku siinaya adeegan dhegeysa waa mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso youtube-ka ma ahan mid markaasi kaa gooya ama ka istaagaya ruux markaasi soo degsanaysana waa sidoo kale kuma dhibaayo mo- mo- waayo maba ahan mid culays ah dhegeysta maantaba ku bir qadka telefoonka casriga ee airtel tag maanta kugu dhow ee airtel soona qabso ee lafta ee telefoji ismamulada dhegeystayaal ku suganta waa side sida markaasi loo dardargeliyey maxaa culeys ah maxaa gaabad ah waxaan filayaa dabcan in markaas qad xawaarihiisu aada u dheeray ee foji iminkan markaas lagaaga xaqabtiray meeshaad ku sugantahay ama sidoo kale lagaaga bogsiyey ama lagaaga shaafiyey xasuusnaa waxaa markaas laga doonayaa inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaamada airtel internetka ee airtel foji wuxuu kaa caawinayaa inaad daawato waxyaabo badan sida inaad markaasi daawato xirfadaha oo aad ka barato sidoo kalena caruurta waxay markaasi ka muraajaysan karaan casharadooda dhegeysa sheeg waxyaalaha markaasi dhibaato ka haysto culeyska ee qadka xawaarihiisku aadka u sarreeya ee foji dhegeystayaal ugu dambeyn dhegeystayaal haddaba haddii markaasi cunigaada ama fursad iminkan uu haysto inuu fasalka fasalka markaasi koowaad uu doonaya inuu ku biro labada kun laba iyo labaatanka iyo weliba shirkada markaasi isgaarsiinta ee safaricom qeybta markaasi mpesa foundation dhegeystayaal iminkan waxaa laga doonaya waalidiinta inay markaasi caruurta foomanka u qaadaan sidoo kalena caruurta iyaga gacantooda ay ku buuxsadaan waa iskuul casri ah oo dhammaan qalab oo dhammaystirana u yaala dhegeystayaal bixiyana waxbarashada dalka kenya heer sarena markaas iyo hanaanka international baclolet waxaa loo yaqaano career related program loo yaqaano i b c p waxaa dugsi markaasi hagaa hogaaminta ganacsiga teknolojiyada iyo warsoo saarista iskuulka mpes academy ayaa markaasi qaabila ardayda hibooyinka leh balse kasoo jeeda qoysaska aan awoodda lahayn ama saboolka ah dhegeysa saddex toban sana jir ilaa waa saddex toban sana jir ilaa iyo shan iyo toban sana jir ayaa markaasi loo baahan yahay si fasalka koowaad ay ugu beeraan sanad ugu biir ugu beer ugu biiraan sanada labada kun koob iyo labaatanka dhegeysa laba iyo labaatanka dhegeysa iskuulka waxaa markaasi oo dabcan oo laga doonaya inay codsiga oo markaasi ay soo gudbiyaan ilaa iyo afartan iyo tobada county ayuu markaas iskuul walba ismaamul walba markaas laga qeybgelinaya codsiyada arrimaha ardada marqaxoojida sidoo kale waxaa laga doonaya inay iska diiwaangeliyaan oo sidoo kale ay soo qabsadaan foomamka codsiga ee markaasi lagu dhiirigeliyo inay soo gudbiyaan dhegeystayaal mpes academy foundation waxaa sidoo kale u ahay fursado dhammaan ardada baahiyada gaarka qaba waxaana markaas lagu boorinaya inay soo codsadaan dhegeystayaal iskuulka waxyaala fara badan ayuu kaga duwan yahay sida teknolojiyada sidoo kale in markaas nolosha waxyaala qaar markaasi looga bedelo iyo sidoo kale maareynta nolosha meelaanta ganacsiga maareynta sidoo kale dhaqaalaha iyo sidoo kale hogaaminta ayaa waxyaala fara badan qofka ama carruurta laga bari doonaa dhegeystayaal hase yeeshee xusuusnow in haddii markaas aad soo dhibat macluumaad dhammaystiran waxaa fursad lagu siinaya saraakiisha inay si qoto dheer markaas u eegi doonaan codsigaaga dhegeystayaal wixii markaasi foomamka ah ee markaasi u baahan meelo aan macquulgal ahayn ama meelaha markaasi aan loo baahan yahay in wax lagu qori waxaa ku qoraysa ma lahan soo raaci dokumentiyada haddii aad soo raacin waxayna markaasi la fiirinayaa ma la fiirinaya codsigada dhegeysta waxaa laga doonaya dhalashada wiilka dhalashada gabadha ama dhalashada caruurtaada ama waalidiinta waalidiinta haddii nool yihiin haddii soo kale internet waxaa laga doonaya dhimashada dabcan dhimashada certificatkeeda academic saddex sana u dambeysa reportkeeda iskuulka ama iskuulka reportka ardayga isagoo isagoo markaasi stam ah dhegeystayaal curriculum activity sidoo kale waxaa laga doonaya qofka waxyaalaha markaasi hibada uu leeyahay waxyaalaha markaasi talent uu leeyahay cuniga ku qora magacyada iyo kanax owga fart waaweyn bog waliba ama meel waliba beej waliba sida uu markaas u qoran yahay warqada ama warqada dhalashada ay kugu qoran tahay codsigaga ahaan waa mid in markaasi bashqad aad kusoo ridaa soo xirtaa markaad aada soo gudbinayso codsiga online-ka ayaa markaas lagu dhiirinaya ardayda inay sameeyaan xaqiiji in codsigaaga ay la socdaan dhammaan dokumentiyada kale ah islamarkaana leeyihiin hal warqad oo p d f ah dhegeystayaal mpesa foundation academy oo markaasi sheegtay inay tahay mid applicationka madax bannaan oo independence ah dhegeystayaal progresskana caadi qofka selectionka fooman loogu qaadanaya dhegeysta jawaabaha waa qasab in lagu qoro halka loogu baneeyey ee warqadaha waxaana markaas la doonaya in ardayga uu isaga gacantiisa ku buuxiyo warqada lagumana ogolo in warqada dheeraad aad ku darto keliya waxaa markaas la aqbalaysa codsigeeda si tooska ah loo buuxiyo dhegeysta la soco keliya lasoo xiriir doona waxaa la soco keliya la soo xiriirka doonta ardada markaas lasoo xushay ku xadgudubka dhammaan shuruudahan ayaa waxaa markaas sababaysa inay la kansalo codsigaaga dhegeystayaal haddaba sidee markaas aad ku heli kartaa foomamka applicationka qaabka online-ka dhegeysta www mpesa foundation academy c k e mpesa foundation academy dika safaricom retail shop counter way dhegeysta ee xarunta dhexe ee safaricom westland haddaba habkan ayaa markaas u gudbin kartaa codsigaaga dhegeystayaal postada ayaa markaas ku tiri kartaa ama admissionka mpesa waa admission at mpesa foundation academy ac k e postada ayaa ku diri kartaa mpesa foundation academy probox konton iyo afar ariqin eber hal eber eber eber eber dika waxaa sidoo kale ku diri kartaa dukaanka safaricom ee aad ku qaadatay foomamka ama ka qaadatay foomamka codsigaagana waxaa markaas ugu dambeeya koob iyo soddonka bishan december labada kun koob iyo labaatanka octo dabcan wixii lambar ah macluumaada faahfaahin ah halkan kala xiriir lambarkan waa eber toddoba eber saddex laba eber eber eber eber eber dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa codka gobolka waqooyi bari ee weli dhegeysaneysaan dhegeysta dhammaantiin barqa wanaagsan soo dhawaada meel walbaa joogtaan cid walibaan soo dhaweynaya dhegeysta si fikirkeeda aragtidooda ay markaasi ay oga qeyb qaataan dhegeystayaal waa tahay bal iminkan dhegeystayaal aan ka bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada iminkan fursada un siiyo iyadoo saaka barnaamijkan kaga hadlaynay khilaafka markaasi u dhexeey madaxweynaha dalka uhuru kenyaata oo markaasi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa taasoo markii dambena uu sheegay waxyaalaha markaasi ku saleynaya dhegeystayaal uu sheegay in ay dabcan heshiisyadii asaga ay markaasi ay wada gaareen waa xis waa dabcan madaxhogaamiyaha dalka madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ayaa sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa william ruto khilaaf markaasi soo kala dhexgalay kadib markii bishii sideedaad bishii dabcan saddexaad raalli ahaadee sanadkii labada kun sideed tobankii leshi ama heshiis markaasi madaxa xisbiga ula galay dhegeysa sidii markaasi colaada dhibaatada iyo weliba qalaasaha iyo weliba kala fogaanshaha kalnicabka qabyaalada markaas wadanka loogu xasil dabcan looga fogaan lahaa xasilinna wadanka loogu raadin lahaa ayaa markaas ay kaga hadlayeen kadib ilaa iyo qodobo dhowr ay soo saareen kadibna ay u dhaadhaceen in markaas heshiis dhameystiran markaasi kenyaanka iyo sida markaas ayaga ay jecel yihiin in lugahago lagu wado in markaasi xogtooda laga soo aroor dhegeysta iyadoo guddi loo saaray guddigaasoo markaasi kadibna warqado markaasi soo daabacay warqadahaasi ay markaasi b b i da ugu magacdareen dhegeystayaal waxaana markaasi sheegay in markaas muhiimada markaas xalkaas dhan ama xalkooda shacabka dhan ay ku duugantahay dhegeysta ama ay ku jirto dhegeysta laakiin waxay markaasi ka socon weysay guddiga waxay ka socon weysay baarlamaanka raalli aad waxay ka socon weysay maxkamadda dhegeystayaal halkaasoo culays fara badan ay kala kulantay iyadoo maxkamadda raacfaanka iyo maxkamaddii markaasi sare shan garsoore iyo toddoba garsoore ay markaasi diideen laaleyna ku sheegeen mid markaasi baalmarsan sharciga oo dastuurka dalka ee labada kun iyo tobanka iyadoo ay sheegeenna in sidoo kalena dadka aan laga qeybgelin waxyaro fara badan ay qabya markaasi ka yihiin oo ay dadka markaasi u dhammaystirneen dhegeysta warbixintan guddiga dibheshiisiinta midata shacabka khilaafkan oo horey markaasi shaaca oga baxay ama sidoo kale shaaca markaasi ka baxay ayaa markaasi sababay in xirar fara badan ay markaasi looga qaado xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka welimurto sida madaxa xisbiga oo dabcan waa madax aqlibiyada baarlamaanka sanadka iyo weliba kan baarlamaanka aadan bare ducaale iyo sidoo kale kibjumba murkumen dhegeystayaal kuwaasoo dhibaato fara badan ay kala kulmeen weliba cadaadis xoogan markaas ula kulmay madaxweyne ku-xigeenka inkastoo laakiin khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda ay tilmaamayaan in xowlihiisa ama sidoo kale waxyaalaha markaas uurka uu markaas ka danqanayo uusan markaasi keeninba ah william ruto laakiin dadka shacabka ayuu markaasi ka gadaa markaas aragtidiisa ay ku aadan geedi socodka iyo habsame u socodka ee wadanka markaasi lagu doonaya iyo meelaha markaasi wadanka ay ka nugul yihiin iyadoo markaasi dad qabiiro ah ku taqasay dhanka dhaqaalaha oo mar waliba uu kaashada dhegeystayaal haddaba william ruto ayaa dhankiisa horey markaasi u sheegay in waxqabadkii dhanka horumarka ee maamulka jubilee uu hakad markaasi ku yimid tan iyo markii heshiisa uhuru iyo raa'ila markaasi ay galeen heshiisyadii markaasi afarta ajenda ee big four agenda ee madaxweynaha iyo ruto ay wateen labada kun toddobiyo tobankii ayaa markaasi hakad ku imaada dhegeysyada asaga ruto uu sheegaya waxaanuu sheegayaa in markaasi kala qaybsanaan iyo kala fogeysho xisbiga markaas uu ka dhex abuuray raila odinga waa sida markaas uu ku eedan ku laakiin arrintaas waxaa markaas iska difaaca diidaya oo sheega markaasi dabcan oo madaxweynaha dalka tilmaamay uu leeyahay dabcan waa in markaasi dhalinyarada xowlaha ama xawliga ay ku socdaan ay joojiyaan oo sidoo kale si tartiib tartiib ah ay u socdaan sidii baaba oo kale ama sida raila oo kale bal aan wada dhegeysano madaxweynaha
ukikuja waambie huyu ni mzee hafai tunataka kijana sijui huyu ni ako namna hii, huyu ako namna hii, huyu ako namna ile. Aa, mtu anachagua na bongo bana, mtu achagui na uongozi. Uko hapa eh, sio eh, uongozi sio mpira ya kuchezwa kwa kiwanja eh? Uongozi sio sio sio sprint, ni marathon eh. We utakimbia hapa, by the time umefika pale pumzi imeisha lakini mzee amekanyanga polepole, akuja kupitia ukiwa bado kwa barabara. Tutakuja kuongea siasa muda wake ukifika, lakini vijana, kwa heshima, fikirieni na musikimbie, musikuje na speed. Speed ina, ina, ina, inaangusha jameni. Afadhali polepole pole na ufike pahali ambapo ulikuwa unaenda. Mnanisikiza? Mnanisikiza?
waa tahay waa madaxweynaha dalka uhuru kenyaata dhegeysa bar ruto asagana aan dhegeysano bal asagana arrimahan ka hadlaya sidoo kalena bal waxyaalaha tan marka dabcan waxyaalaha imaanayaan xilli asaga markaas uu ku sugna countiga machakos wuxuu asagana markaasi leeyahay dabcan waqtig wax la bedelaya ma la joogo laakiin waqtiga waxaa la joogaa dhaqaalaha iyo dhalinyarada sidii wax markaasi loogu kobcin lahaa ama dhaqaalaha wadanka sare loogu qaadi lahaa dhegeystayaal ku-xigeenka madaxweynaha hata kama tumechanganyikiwa kiasi gani wanasema wanataka kwanza wabadilishe katiba, waongeze vyeo ya viongozi, waongeze mamlaka ya viongozi. Mimi nimewaambia hiyo kazi ya katiba, viongozi, mamlaka ingoje, tubadilishe kwanza uchumi, tupange ajira na biashara ya hao watu wa hapa chini. Si mimi ndio nimesaidiana na Uhuru, tumejenga reli si tumejenga hizi mabarabara si tumeunganisha stima si hata TTI tumejenga hapa Machakos. Sasa mnaniambia kama mimi nimefanya hiyo kazi yote nikisaidiana na Uhuru, hii imebaki ya kupangia hawa vijana wapate ajira na nyinyi mfanye biashara, ati ni kazi ngumu kuliko ile tumejenga ya reli? Si hii ni kazi ya mboga ya asubuhi? Hii mashindano si mashindano ya urembo, hii ni mashindano ya kazi. Mimi nikiwa deputy president, si tumejenga hii barabara kutoka Kaloleni mpaka Matatani. Wale wengine mimi nashindana na wao, kazi yao hapa Machakos iko wapi? Huyu mtu asiwasumbue. Si unajua, si walishindana na Moi, si walishindana na Kibaki, si walishindana na Uhuru, na wao wote walishinda yeye. Sasa nyinyi mkipima huyu mtu kweli anawezana na hasla huyu?
waa tahay dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay hal dhegeystaan qadka telefoonka siinaya kadibna barnaamijkan soo xirana dhegeystayaal ku mahadsantii la socodka idaacadda star fm codka gobolka uqaybira dhammaantiin barnaamijka waxaa la socodsiin anigoo ah yuusuf bakad sida quruxda badan aad u dhegeysanaysaan oo aad ula socotaan waan iga mahadalinaya dhegeysta dhammaantiin barqa wanaagsan meel walbaa joogtaan jimco wanaagsan dhammaantiin halkaas ayaan kusoo afmeeraya barnaamijka hogaanka saaka sideed iyo qadar afartan daqiiqa hawada inoo soo galay ilaa iyo iminkan saacadday dultaagan tahay tobankii iyo qadar soddon iyo afar daqiiqa dhegeysta dhammaantiin waad mahadsantiin asxaabta ka qayb qaadatay waan uga mahadcelinaya sidaa dhegeystayaashii markaasi een, kuwa iminkan ka qas- doonaya barnaamijkan ka qayb qaataan ay soo wacayaan suurtagal suurtagal ma noqonayso dhegeystayaal waqti kale ka badan biidni illahi tacaala iyo sidoo kale asxaabtii markaasi qaydka ka go'ay kaararkii markaasi ka dhamaaday iyo asxaabtii markaasi isku day inay soo wacaan laakiin biisi mashquul awgeys ay la soo wici waayeen iyo sidoo kale kuwa markaasi dhegta inoo raaricinayna dhegeysanaya dhammaan aad baad u mahadsantihin saaxiib halkan waxaan kusoo gaarnay aniga la-aantiin ma socon karnayn dhegeystayaal waana ku mahadsanay waan isku baahannahay sida inaga noo- daba- iniga noogu baahannahay ayaa inigana dabcan noogu baahantiin dham- dhegeystayaal dhinacyada waan isku baahannahay dhegeystayaal yuusuf bakad wuxuu inii leeyahay sidaasi nabadgelyo jimco wanaagsan waxaan halkan salaan u dirayaa dhammaan asxaabtii markaasi ka qayb qaadatay iyo weliba kuwa ay dhegeysanaya dhammaantood maxamed geestow maxamed tawana gaarisa maxamuud daahir dhaqane nairobi roobleh yabiso mandheera iyo salaad cabdiraxmaan gaarisa madam xabiiba dhankaasi mandheera dhegeystayaashaasi ayaa ka qayb qaateen inkastoo dhegeystayaasha saaka ay ugu yaraayeen laakiin waan ka raaligelinayaa aniga qeybihii dambe dhegeystayaal inaan wicitaanada qeybaha qabitaanka aan bilaabay dhegeysta waan ka raaligelin dhegeystayaasha waaqiin waqti kale ayaa ka badan doon ayaa ka badan dhegeystayaal oon fursado fara badan aan siin doona asxaabteeda sharafta qaayaha qadarinta iga mudan dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran wa shukran jaziilan meel walbaa joogtaan sidaasi nabadgelyo
Choco Primo drinking chocolate from True Foods.
maxaad ka heli kartaa hal koob oo kulul oo chokolaadka choco prima ah waxaad dareemaysaa diiranaan waxaad seexanaysaa adigoo jidhkaagu qandac yahay subaxa xiga waxaad soo toosaysaa adiga oo nastay furfuraana dareemaya haddaba waa sidee qaabka ugu wanaagsan ee aad ugu raaxaysan karto cabidda koobka chokolaadka choco primo soo qabso koob caano oo qandaca ku darsa laba qaado oo chokolaadka choco primo ah kadibna dareen carafta uu hodanka ku yahay chokolaadka si tartiiba ugu qasqaadada deedna dareen diiranaanta chokolaadka ku raaxayso koobka chokolaadka ee choco primo Cozy up with a Choco Primo cup.
Choco Primo drinking chocolate from True Foods.
xaaji fur albaabka